الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد darsigu wuxuu maanta ka bilaabanayaa aayadda laba boqol iyo toban suurat lbaqara yaqulu llahu tabaaraka watacaala hal yanduruuna ila an yaأtiyahum allahu fi dulali min alghamaami wاlmalaa'ika waqudya اlأmru waila allahi turjac اlumuur waxaa loo hamsamayaa nimankii la kari waayey nimankii la kari waayey aada loo waaniyey si walba loola hadlee la kari waayey kuwaasaa loo hamsamaya hal yanduruuna mayay sugayaan ilaa an ya'tiyahum inuu u yimaado mooye allahu alle inuu u yimaado mooye wax kale miyay sugayaan fii dulalin dallaayado dhexdood inuu ugu yimaado oo min alghamaami daruur ah waalmalaa-ikatu malaa-igtii inay timaado mooye wax kale miyay sugayaan oo waqudiya la xukmiyo al-amru arrinka la xukmiyo taa mooye wax kale ma sugayaan wa ilallahi xagga alla baana turjacu loo celin doonaa al-umuuru arrimaha loo celin doonaa waa hanjabaad weeye oo waxaa la leeyahay hadday wax walba lagu kari waayey si walba loola hadlo loo waaniyey ma wax kale unbay sugayaan inuu imaanshaha ilaahay may wax kale may sugayaan oo wuxuu ku imaanayaa fii dulalin dulalka waxaa la yidhaahdaa wax kasta oo ku hadheeya dallaayadaha baalaha macnaha qoraxda la iska xijiyo iyo wax kasta oo macnaha har kuu noqda ayaa la yidhaahdaa dulla la yidhaahdaa jamcuna waa dulal marka taasuu ku imaanayaa rabbi subxaana wa tacaala oo daruur ah malaa-igta imaanshaheeda mooye wax kale miyay sugayaan macnaha rabbi wuxuu u imaanayaa inuu addoommadiisa kala xukumo oo u kala garsoono oo u kala garqaado waa maalinta qiyaamada inay qiyaamo dhacdo oo rabbi subxaana wa tacaala yimaado oo la kala xukumo oo ninkii gar lahaana garkiisa la siiyo kii gardarnaana gardarradiisa lagu xukumo mooyaane ma wax kalay sugaya waxay sugaanba sabayntaa maha imaanshaha ilaahay uu u yimaado kala bixinta addoommada iyo malaa-igta imaanshaheeda ilan malaaigtuna way imaanay iyo arrinkii in la xukumo intaanbay sugaya wax kale hadda ma sugaya maana xaggaa loo baan arrimaha loo celin doona wuxuu faa'iideynayaa marka oo laga faa'idaysanayaa aayadda waxay faa'iideynaysaa sifa ilaahay sifaadkiisa ka mid sifaatul afcaal bay ka mid tahay oo ilaahay doonidiisi iyo mashiicadiisay ku xidhantah waa imaanshaha markuu doonuu imaan markuu doonana ilahay ma imaanayo subxana wa tacaala imaanshaha uu imaanayana waa sifo ilaahay sifaadkiisa ka mid oo sida uu u imaanayo si aan anagu fahmayna ma ah naloomana sheegin laakiin waxaan rumaysannaha waa si ilaahay u qalanta subxana wa tacala cadamadiisa iyo weynankiisa u qalma majiicuna waa majiic xaqiiqiya imaansho xaqiiqiya wey sida qur-aanka meelo kale ilahay ku sheegay subxana wa tacala wa jaa rabbuka waalmalaku safan safow alle ayaa iman malaa'igtuna way iman iyagoo safsaf sax ma aha in aayadda la yidhaahdo hal yanduruuna ila an ya'tiyahum allah ila an ya'tiyahum amru llahi oo imaanshaha ilaahay amarkiisa imaanaya lagu fasirayo sax maaha ta'wiilkaasi waxaa qaba mubtadicada ashaacirada iyo muctasilada iyo jahmiyada iyo baa ta'wiilkaa iska leh ahlusunna waljamaca iyo salafka ma laha ta'wiilkaas imaanshaha ilaahay baa imaanaya laakiin waa si u qalanta ilahi subxana wa tacala khalqigiisana uusan shabihin waynoo imaan doontaa aayad ay meelay ka maraan ayna helayninoo hal yanduruuna ila an ta'tiyahum almalaa'ikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya bacdu aayaati rabbika malaa'igtii amarka aayaadka ilahay qaarkood alla imaanshihiisa intaasaa laisdaba dhigay marka imaanshaha ilahay waa xaqiiqi rabbi subxana wa tacala qaab ku imaanayana ma garanayna isagaa gara rabbi subxana wa tacala laakiin inuu imaan buu noo sheegay hal yanduruuna miyay sugayaan ilaa an ya'tiyahum allahu alle inuu u yimaado mooye wax kale miyay sugayaan fii dulalin dallaayado dhexdood inuu ugu yimaado oo min alghamaami daruur ah yacni daruur sida dallaayadaha oo kaleeta ah ayuu ku imaanayaa intaa ka badan ma garanayo laakiin intaa waan rumaynaynaa waalmalaa-ikatu malaa-igtu inay timaado mooyaane miyay wax kala sugaya oo waqudiya la xukumo almru arinka la xukumo addoomada la kala saaro loo kala garsooro wa ilallahi xagga ilaahay baana turjacu loo celinaya alumuuru arrimuhu loo celinaya arrimuhuna xagga ilaahay baa loo celinoo isaga ayaa rabbi subxaana wa tacaala go-aan ka gaari wey macnaha sl bni israa'iila kam aataynaahum min aayatin bayina waman yubadil nicmat allahi min bacdi ma jaaathu faina allaha shadiid lciqaab sal waxaad weydiisaa bani israa'iila israa'iil wiilashiisii waxaad weydiisaa ree bani israa'iil waxaad weydiisaa kam imisa aayaan aataynaahum siinay oo min aayatin aayad ah bayinatin oo cad waa markaan kamta istitaamiye ka dhigay ama khabariye ka dhigo kam in badan ayaanu aataynaahum siinay oo min aayatin aayad ah bayinatin oo cad waman yubadil ruuxii badela nicmat allah nicmada ilaahay ruuxii badela min bacdi maa jaa-athu markay u timid kadib fa ina allaha alla shadiidulciqaabi ciqaabtiisu miday daran tahay way adagta ree bani israa'iil weydiiyo imisa aayadood baanu siinay ama in badan oo aayada ah ayaanu siinay oo weliba cadcad aayadahaa cadcadi waa kuwana horey kusoo marnay oo nabiyullaahi muusa calayhi salaam waa aayadihii faraha badnaaye la siiway ushii ay ka mid tahay ay ka mid tahay matala waxa weeye gacantii ay ka mid tahay dhagixii loo dilaacayay ay ka mid tahay macnaha waxa maaratay yani aayadihii faraha badnaa ee nooca ahaa ee reer bani israa'iil la siiway imisa aayadood baan siino wax tusta oo wax u cadaynaysa oo xaqa tusaysa laakiin waa la gari waaya nicmada ilaahay ruuxii bedela oo nicmada waxaa laguu siiyey inaad ka mahad celiso shukrigii iyo mahadcelintii haddaad kufri iyo gaalnimo ku bedasho waxaad ogaanaysaa alla subxaana wa tacaala ciqaabtiisa way daranta waxaa kuu laaban in la ciqaabo wey macana in rabbi ku ciqaabo adduunkana ku ciqaabo aakhirana ku ciqaabataan baad sug nicmo ilahay inta lagu siiyey haddaad bedasho ood kufri iyo gaalnimo iyo qooq iyo kibir ku bedasho adiga wey saas man waman sal waxaad weydiisaa bani israa'iila reer bani israiil waxaad weydiisaa kam imisa ayaanu aataynaahum siinay oo min aayatin aayad a bayinatin oo cad imisa aayadoodoo cad baanu siinay waman yubadil ruuxii badela nicmat allah nicmada ilaahay ruuxii badela min bacdi maa jaa-athu markay u timid kadib nicmadii ruuxii bedelo u kufri iyo qoob iyo ilaahay oo laysku taago iyo xaqii oo lala dagaalamo ruuxii ku kacay taa way bedeliduye fa ina allaha alla shadiidulciqaabi ciqaabtiisu miday adayg badan tahay wey miday adag tahay wey oo daran tahay wey rabbi subxana wa tacala yani waxaa loola jeedaa rabbi wuu ciqaabi oo ciqaab daran buu ciqaabi wey macana lain shakartum laazidannakum walain kafartum ina cadaabii la shadiid wey haddaad kufridaan oo nicmada bedelkeeda a macnaha cadaabkaygu waa daran yahay bu rabbi subxana wa tacala zuyina liladiina kafaruu lxayaata dunya zuyina waa la qurxiyey liladiina kuwii waxaa loo qurxiyey kafaruu gaaloobay alxayaatu noloshii baa loo qurxiyey addunyaa ee liidnaanta badnayd wayaskharuuna way jeesjeesaan min aladiina kuwiibay ku jeesjeesayaan aamanuu rumeeyey waaladiina kuwa ittaqow cabsaday ayaa fawqahum dushooda a yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada wallahu allana yarsuqu wuu irsaaqi man yashaau ciduu doono bigayri xisaabin xisaab la-aan buu iyuu irsaaqaya alla subxana wa tacala isagoon u tirinin ooni xisaabinin baa la siinaya wax macnaa waxa weeyaan ku filan iyo ka badan tani waxa weeye gaaladu nolol kala ma rumaysnaa maadaama nolosha adduunyadu un ay rumaysan yihiin ayadaasaa loo qurxiyey oo yaa u qurxiyey shaydaan baa qurxiyey lausayinanna lahum fi lardi walaugwiyanahum ajmaciin waa kii ku dhaartay walle inaan dhulka u qurxin dhulkaan u qurxin macnaha waxa weeye adduunyadaan u qurxin wey xoolaha iyo caruurta iyo guryaha iyo gaadiidka iyo xaasaska iyo waxyaabahaasaa laysu qurxinay waxa laysu qurxinay wataa zuyina linnaasi xubu shahawaati min annisa waalbaniin baa inoo imaan doonta fi suurati ali cimraan baan ku gaari doona waxyaalaha laysu qurxiye adduunyada halkaasaan faafaahinteedu lagu tegay laakiin adduunyadii baa loo qurxiyey gaalada iyadaa unbay u nool yihiinoo ku nool yihiin wax kaleeto ay ka shaqaynayaan maba jirto taa unbay daba socdaanoo daba ordayaan ayib ayada unbayna ku xasiloon yihiinoo ku degan yihiin nolol aakhara iyagu isma yaqaanaa wey macana waa u tegi doonaa allah subxaana wa tacala isagu leeyahy ina aladiina laa yarjuuna liqaa'ana waraduu bilxayaati dunya waطma'anuu biha la kulanka ilaahay ruuxaan rumaysnayn adduunyadanu ku xasili oo raalli ku noqoni oo ku qanci ayada waxaan ahayn oo u shaqaysana ma jirta iyadu macnaa waqtigiisa o dhan qaadanaysa w maana maxay la kulan inahay uunasan rumaysnayn marka kuwa gaaloobay noloshan liidata ee adduunye ayaa loo qurxiyey waxayna ku jeesjeestaan dadka mu'miniinta ah dadka mu'miniintaay ku jeesjeestaan macnaha yani waxay ku jeesjeesayaan dhaqankooda diintooday ku jeesjeesayaan yani way ku ciyaarayaan sidaasa la leeyahy macnaha ha ku jeesjeeseene laakiin jeesjeeskoodu maaha inay ka fiican yihin kama ay fiicnaa maalinta qiyaamada oo rabbi addoommadiisa kala xugmin doono maalinkaa waxaa sarreeya dadka mu'miniintaabaa sarreeya oo say ku sarreeyaan boos ahaanna ayagaa sarreeya maxaa yeelay kuwana waa acla ciliyiin meesha ugu sarraysay joogaan kuwana asfala saafiliin bay jiraan oo meesha ugu hoosaysay jiraan marka fawqahum way ka sarreeyaan xagga sharaf ahaanna waa ka sarreeyaanoo kuwana ilaahay barwaaqadiisi iyo naxariistiisii bay dabaalanayaan kuwana ciqaab ilahay bay ku jiraan subxana wa tacaala marka kuwaasaa ka sarreeya muminiinta ayaa ka sarreeya allana wuxuu ku irsaaqayaa ciduu doono yani bikayri xisaabin buu irsaaqaya adduunka rabbi subxaana wa tacaala ruuxuu rabo wuu furi aakharana rabbi wuxuu irsaaqi subxana wa tacaala addoommadiisa isagoon u xisaabinin ayaa macnaha la siin zuyina waa la qurxiyey liladiina kuwii kafaruu gaaloobay alxayaatu noloshii waa loo qurxiyey addunyaa ee liidnaanta badnayd waa middan aynu ku noolnahay ruuxu hadduu dhaqankaas qaato macnaheedu waxa weeyaan gaaladii buu shabahayo adduunye uun inay u noolaadaan gaaladaa lagu yaqaana laakiin ruuxa mu'minka ah adduunyada waxaa kala weyn aakhara kala weyn saas way maana wayaskharuuna way jeesjeesaan min aladiina kuwii bay ku jeesjeesayaan aamanuu rumeeyey yacni aflagaado iyo cay iyo quursi ay quursanayaan iyo yacni waxa weeyaan inay yani ay inay macnaha waxa weeyaan ay ay aflagaadeeyaan taas ayay samaynayaanoo dhaqan waa wey macnaha waladiina kuwa ittaqow cabsaday oo rabbi ka cabsado cadaabkiisa iska dhowray ayaa fawqahum dushooda ah yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada wallahu allana yarzuqu u irsaaqi man yashaau ciduu doono bikayri xisaabin xisaab la-aan buu irsaaqaya alla subxana wa tacala xisaab la-aan kaana annaasu ummatan waaxida kaana annaasu dadku waxay ahaayeen ummatan ummad bay ahaayeen waaxidatan oo mid ah fakhtalafuu halkaas soo geli way iskhilaafeen waagii hore hal koox unbay ahaayeenoo isku diin oo isku caqiida isku dhinac wada jeeda fakhtalafuu dhexdan markii la joogay iskhilaafeen fa bacata allahu allah markaa soo diray oo soo bixiyey allahu alle wuxuu soo bixiyey annabiyiina nebiyadiibu soo bixiyey mubashiriina iyagoo bishaaraynaya wa mundiriina iyagoo digaya xaalo ay bishaaraynayaan oy digayaan ayuu alla soo saaray wa anzala wuu dejiyey alle macahum la jirankooda nebiyada la jirankooda wuxuu soo dejiyey alkitaaba kutubtii buu soo dejiyey bilxaqi xaq iyadoo wadata xaalo ay xaq ku dheehan tahay oo xaq wadato maxaa loo soo dejiyey liyaxkuma kutubtu in ama kitaabku inuu kala xukumo daraaddeed baynannaasi dadka dhexooda inuu kala xukumo u kala garsooro fii maa shay dhexdii inuu ku kala xukumo ikhtalafuu ay isku khilaafeen fiihi dhexdiisa waxay isku haystaan oy ku muransan yihiin oy ku qaybsan yihiin inuu kitaabku ku kala bixiyo daraaddeed baa loo soo dejiyey wama ikhtalafa ismana khilaafin fiihi kitaabka dhexdiisa ila aladiina kuwii mooye cid kale iskuma khilaafin ila aladiina kuwii mooye uutuu la siiyey kitaabka kuwii kitaabka la siiyey unbaa isku khilaafay min bacdi maa jaa-athum markay u timid kadib albayinaatu kuwii cadcadaa aayadihii cadcadaa markay u yimaadeen kadib unbay isku khilaafeen kitaabka oo maxay isu khilaafeen baqiyan gardarro daraaddeed bay isu khilaafeen baynahum oo dhexdooda ah gardarro darteed oo dhexdooda ah bay isu khilaafeen iyo xasad fahada allahu alla ayaa hanuuniyey aladiina kuwa aamanuu rumeeyey limaa shay buu ku hanuuniyey ikhtalafuu ay iskhilaafeen fiihi dhexdiisa ay isku khilaafeen oo min alxaqi xaq ah biidnihi idankiisa iyo ogolaanshihiisuuna rabbi ku hanuuniyey wallahu allana yahdi wuu hanuunin man yashaau ciduu doono ilaa siraatin jid xaggiibuwaaxida waxaa laga wariyay cabdullahi bni cabaas radi allahu canhu wuxuu yidhi nebi nuux iyo aadam waxaa u dhexeeyey toban qarni baa udhexeeyey nebi aadam oo aabaheen ah iyo nebi nuux soo diridiisii waxaa u dhexaysay toban qarni kun sano tobankaas sano dadku waxay ku sugnaayeen waxaan u yidhaha yani tobankaa qarni dadku waxay ku sugnaayeen diintii ilaahay uu soo dejiyey xaq bay wada haysteen hal koox bay ahaayeen tawxiid bay ku dhaqmayay haysteenoo ku- noloshooda ku salaysnay tobankaa sano markii ay tobankaa qarni markay dhammaatay baa marka dadkii iskhilaafeen shaydaan baa ka dhex faa'idaystay qaar buu shaydaan luunsaday halkaasaa waxaa soo baxday marka qaar tawxiidkii ka leexday oo gaalnimo u leexday oo daacadii ilaahay ka leexdayoo macsiyo iyo dembi u leexday kuwaa markii la helay buu marka ilaahay rususha soo diray nebiyadii baa la soo diray oo yaa ugu horreeyey markaa nebi nuux baa ugu horreeyey waa ka xadiidka dheere xadiidu shafaaca markay nebi nuux u tegayaan dadku ay ku leeyihiin rasuul ilaahay soo dira kii ugu horreeyey baa tahay waa bacda alikhtilaaf markii khilaafku bini aadamka dhex yimid dhexdiisa nebi rasuulkii ugu horreeyey loo soo diray nebi nuux buu ah rususha saasaa loo soo diray marka midnimadii tawxiidka lagu midaysnaa oo khayrka lagu midaysnaa oo diinta ilaahay lagu midaysnaa markii qola ay garab martoy fallaadowday ayaa marka waxaa soo ilaahay uu soo diray nebiyaduu soo diray nebiyada waxaa lala soo diray bishaaro iyo inay bishaareeyaan oo dadkii xaqa qaatana loo bishaareeyo xaqa kuwii diidana loo digo oo cadaab ilaahay looga digo arrinkaasay la yimaadeen nebiyada kutubna waa la soo raaciyo waa lala soo dejiyey kitaabku maxaa loo soo dejiyey ma in la dhudhunkado mise in la barakaysto maya liyaxkuma bayna annaas dadkan ishaysta ee nin walba leeyahay anaa gar leh kii tawxiidka ku sugnaana uu leeyahay anaa saxsan kii shirkiga ku sugnaaya dhagaxa caabudayana uu leeyahay anaa saxsan dadkan inuu kitaabku kala saaro oo kala xukumo baa loogu talagalay liyaxkuma bayna annaas fii ma ikhtalafuu fiihi wixii ay isku khilaafeen oo isku haysteen inuu kala garsooro oo kooda khaldanna loo sheego waad khaldanta ka saxsanna loo sheego waad saxsanta kitaabka saasaa loo soo dejiyo nebiyadana loo soo diray markaa kadib kitaabka iskuma khilaafin markay aayaadkiisii la caddeeyey kadib kuwii la siiyey mooyo cid kale iskumaba khilaafin kuwa tallaagoobay ee xaqa ka leexday markii kitaabka u yimi soo looma baahnay inay soo noqdaan oo xaqa u hoggaansamaan oo madax adaygoodii iyo baatilkii horey ku sunayn ka soo noqdaan lama helin kuwii la siiyey laftoodiibaa isku khilaafay oo ku kala jabay ayagaa isku khilaafay waa markay aayadaha cadcad u yimaadeen kadib aayada xaqa u caddeeya oo wax u kala qeexa oo u kala bayaaniya markay heleen kadib bay iskhilaafeen waxaa la rabay caddayntu markay timaado khilaafku inuu meesha ka baxo idan saas weeye jahli baa keena in la iskhilaafo laakiin cilmigu wuxuu keenaa iyo caddayntu in la midoobo oo xaqa lagu midoobo laakiin ayaga cadayntiibaaba uga dartayoo cadayntii markii loo cadeeyey bay iskhilaafeenba kuwii kitaabka lasi yani xumaantooda marka la cabid kuwa unbaa iskhilaafay maxay isu khilaafeen marka jahli uma geynin oo la garayo wixii waa cadaaday waxay isu khilaafeen uun baqyan baynahum waa xadgudub iyo gardarro daraaddeed iyo xaasidnimo ayagoo isxastayaan baa u geysay saas macana ma hebel baan raaci oo ma kooxiblaan raaci oo ma kooxiblaan aniga xagta iga haysa ma suuroobi karto weligay baana raacaynin halkaasuu ku dhuftay war xaqii waa kan waa caddaaday nin loogama taga xaqii xaqa raaca maya baqiyan baynahum waa xadgudub markaas iyo xaasidnimo iyo gardarro ayagu ay ismaagan yihiin oo isu jeedaan daraaddeed uma isu khilaafeen oo ilaa xaqii waa caddaaday saas way macana markay iskhilaafeen kadib oo iyagii kala jabeen ayaa ilaahay wixii ay iyagu isku khilaafeen oo ka leexdeen ee hanuunka iyo xaqa ahaa wuxuu rabbi waafajiyey oo ku hanuuniyey dadkii nebi maxamed rumeeyey salawatu rabbi wasalaamu calayh saas way macana fahada allahu aladiina aamanuu lima ikhtalafuu fiihi min alxaqi biidnihi hanuunkii iyo khayrkii iyagu ay garab mareen yaa lagu hanuuniyey kuwa nebi maxamed rumeeyey salawatu rabbi wasalaamu calayh ummadda nebiga ayaa lagu hanuuniyey ee nebiga raacday salawaatu rabbi wasalaamu calayh sidaasaa layna baraya oo arrimaha ay isku khilaafeen ee ummadda lagu hanuuniye waxaa ka mid a sida xadiiska nabiga kusoo aroray sal lay slam maalinta jumcada oo kaleeto maalinta jumcada ah yahuudi way diiday nasaarana way diiday yahuudi sabtiday qaadatay nasaaraduna axadday qaadatay maalinta jumcadana maalmaha ugu fadli badan khayrkii labadooduba ay ka lumeen ilahay ummaddan u siiyey fahada allahu aladiina aamanuu lima ikhtalafuu fiihi nebi ibraahim calayhi salaam waa kaan soo marnay inay yidhaahdeen yahuudi buu ahaa nasaarana ay yidhaahdeen nasaaru ahaa labadaba waxaa la yidhi midna ma ahe xaniifan muslimo soo ma xanuunka ay ka lumeen ee innaga laynagu hanuuniyey kaana kana ka mid waxaa ka mida nebi ciise calayhi salaam nasaarana waxay tidhi yani waa wiil ilaahay ama waaba ilaah yahuudina waxayba tidhi waaba gacma iska dhaafa inuu ilaah yahay waaba gacma sharciba kuma dhalanin bay dheh xagga ay labadooduba ka lumeen ilaahay ummaddan uu ku hanuuniyey garac meehe sharciguu ku dhashay marka labaadna waa rasuul ilaahi waa nebi laakiin wiil ilaahina maaha ilaahina maaha soomaalta xaqii markaa laga lumiyey iyo kuwani ka habaabeen oo dhan ilaahay ummaddan uu ku hanuuniyey subxana watacaala masaa'il fara badan oo noocaasoo kale ah qiblabaa ka mid qolo bari bay aaday qolona galbeed bay aaday qibladii nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam ee xaqa ahaydna ummaddan uu ilaahaysi soma wahaakada sidaas weeyaanoo wixii iyagu ay garab mareen xaq ahaayoo dhan ummadan ilaahi subxaana watacaala ku galladaystay saas way macana kaana waxay ahaadeen annaasu dadku waxay ahaayeen horaantii wey ummatan ummad bay ahaayeen koox bay ahaayeen waaxidatan oo mid ah isku mabdaa isku caqiidaa isku akhlaaqa isku diinay ahaayeen fakhtalafuu way iskhilaafeen waa qiraa'ada ubay ibnu kacbi cabdullahi bn mascuud ikhtalafuu fakhtalafuu way iskhilaafeen oo shirki baa soo dhex galay shaydaan baa ka dhex faaidaystay qaar buu la tegay oo lunsaday haddii dee qolo la lunsado oo jidka ay ka habowdo waa la isqabsan mura baa marka yimid fakhtalafuu way iskhilaafeen fabacata allahu ilaahay baa wuxuu soo saaray marka annabiyiina nebiyadii buu soo saaray mubashiriina xaalo ay yihiin kuwo bishaaraynayo dadka xaqa raaca ay u bishaaraynayaan janno ilahay naxariistiis wa mundiriina xaalo ay yihiin kuwo digaya oo dadka xaqa ka leexda ay uga digayaan cadaab ilahay iyo ciqaabtiisa waanzala wuxuu soo dejiyey alle macahum la jirankooda alkitaaba kutubtii buu soo dejiyey waa jinsi kutubtii buu soo dejiyey bilxaqi iyadoo xaq wadato kutubta kitaabkii ugu horreeyey ilaa ka ugu dambeeya soo wada gelay maxaa loo soo dejiyey kutubta liyaxkuma inuu kala saaro daraaddeed inuu xukumo baynannaasi dadka dhexooda inuu xukumo u kala garsooro daraaddeed baa loo soo dejiyey fiihi maa shay dhexdii inuu ku kala xukumo ikhtalafuu ay isku khilaafeen fiihi dhexdiis waxay isku khilaafeen oo isku diideen oo isku qabsadeen oo dhan inuu isagu kala saaro leanna ilahay xaggiisu ka yimi sooma isagaa qeexaya caddaynay wama ikhtalafa isma khilaafin fiihi xaqa dhexdiisa ama kitaabka dhexdiisa iskuma khilaafin ila aladiina kuwii mooye uutuuhu la siiyey kuwii la siiyey mooye cid kale iskumaba khilaafin min bacdi maa jaa-athum markay u timid kadib bay isku khilaafeen albayinaatu aayadihii cadcadaa dami wey aayadihii cadcadaa markii kitaabkii markii la siiyey aayadihiisii cadcadaana u yimaadeen bay khilaaf hor la iskhilaafeen hor maxaad isu khilaafaysaa wax waaba la cadeeyey ilaahay baaba idin kala garsooday oo xaqii cadeeyey maxaad isu khilaafaysaan marka waa xumaan tii hore kaba sii daranba wama ikhtalafa isma khilaafin fiihi kitaabka dhexdiisa ila aladiina kuwii mooye uutuuhu la siiyey kitaabka min bacdi maa jaa-athum markay u timid kadib albayinaatu aayadihii cadcadadid aayadihii cadcada marka maxay isu khilaafeen baqiyan yani gardarro darteed baynahum dhexdooda ah gardarro dhexdoodo isgardarraysanaya intu isu jeedaan oo ismaagan yihiin ilaan rabbi ka cabsiya rag iska cilmeel ma wada galaan mar haddaad hebel u jeedo xaq ujeed wati marka markan xaqu cadaaday waxay xaqa ayna u raacaynin hebel baa wato wax hebel watana anugu ma rabo saas way macana marka taa gardaraa la dhahayo hebel baan u jeedaa weeye xaq taa qarsoomay ma jirto waa kasoo markaas macna ayib fahada allahu alla wuxuu hanuuniyey alladiina kuwii buu hanuuniyey aamanuu rumeeyey limash maxamed nebi dadka rumeeyow nebi maxamed sal alay slam iyo kitaabkiisa dadka rumeeyey wuxuu ku hanuuniyey alle limaa shaygiibuu ku hanuuniyey ikhtalafuu ay isku khilaafeen kuwii hore fiihi dhexdiisa ay isku khilaafeen oo min alxaqi xaqu xaq ah biidnihi idankiisuuna alle ku hanuuniyey oo ku waafajiyey waa ilaahay ogolaanshihiisa wey cilmigiisa wey doonid ilahay wey wallahu allana yahdii wuu hanuunini man yashaau ciduu doono ilaa siraatin jid xaggiisuu ku hanuunaya mustaqiimin oo toosan oo rabbi waa waafajinta ilahay baa iskala wey macna nabigeena sal alay slam waxaa sugan salaatuleylka habeenkii markuu ka soo kaco inuu odhan jiray allahuma rabba jibriila wa mikaa'ila wa israafiila faatira asamaawaati waalard caalima algaybi waashahaadati anta taxkumu bayna cibaadika fima kanuu fiihi yakhtalifuun ihdinii lima ikhtalifa fiihi min alxaqi biidnika inaka tahdi man tashaau ila siraatin mustaqiim saqda dhexee habeenkii nabigu ku dhacsan jiray sal alay slam ilah wixii la isku khilaafay intuu asmaada ku tawasulay ilaahi subxaana watacaala wuxuu odhan jiray ilah wixii la isku khilaafay xaqiisa igu hanuuni oo jidka toosan ilaah igu hanuuni saasuu nabigu ku ducaysan jiray sal alay slam in lagu ducaystaa fiican waa ducaa ugu qiimo badan wey macna أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم am xasibtum ma waxaad malayseen an tadkhuluu inaad gelaysaan aljannata jannada inaad gelaysaan waalxaal lamaa ya'tikum uusan idiin imaanin iyadoo uusa aysan idiin imaanin mathalu ladiina kuwii xaalkooda khalow tegay min qablikum hortiin kuwii hortiin tegay xaalkoodii iyo arrinkoodii oo kale isagoon idiin imaanin inaad janno iska gelaysaan miyadla oo muxuu ahaa xaalka u yimid kuwa laga horreeyey waas masathum waxaa taabatay alba'saa'u xaalad baas leh waadaraa'u iyo xaalad dhibaato leh baa taabatay wasulziluu waa la gilgilay xataa yaquula ilaa uu ka yidhaahdo alrasuulu rasuulka ilaa uu ka yidhaahdo iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey macahu la jirankiisa ilaa ay ka yidhaahdeen mataa goormo ayuu ahaaday nasrullah hiilada ilahay waa goormo ilahay gargaarkiisu goormu imaanaya alaa hooyay baa la yidhi ina nasrallahi alla nasrigiisa iyo hiiladiisu qariibu waa dhow ma foga adadegsaminaa macnaa iska suga ayib tani waxay ina baraysaa sunno rabbaani ah sunno kawni ah oo rabbi subxaana wa tacaala uu ku dhaqo addoomadiisa caadada caadadaasi waxay tahay ama sunnadaasi addoommadu hadday yidhaahdaan ilaahay baan rumaynay in la imtixaano cadowgooda lagu imtixaano adduunyadooda lagu imtixaano faqri lagu imtixaano gaajo lagu imtixaano yacni waxa weeyaan nabadgelyo darro lagu imtixaano caafimaad darro lagu imtixaano in la imtixaano ruuxii yidhaahda mu'min baale oo iimaan sheegtaay waa sunno ilaah kuwii laga horreeyeyna jidkaa waa la mariyey innagana waa layna marin jannada gelitaankeeduna waxay ka baxdaysaa natiijada imtixaanka ka soo baxda markii saa laysu imtixaano baa dadku laba mid noqonaya qolo imtixaankii ku dhacda oo la cadaabo iyo qolo imtixaankii ku baasta oo abaalgudkooda u noqday janna ilahi subxana wa tacala marka waxaa layna fahamsiinayaa qaacidada iyada ah hamoodida umaan rumayno intaa dhabaan jannada inaad undurduro ku gelaysaa aliflaamiin axasiba annaasu an yutrakuu an yaquluu aamanna wahum laa yuftanuun ma waxay la tahay dadku waan rumayna intay iska bahaan iyagoo la imtixaanimo faraa laga qaaday maya ma jiraysa waykaas waa laydin imtixaaniyo waa laydin kala saariyo macna waa isku dhex sitaan leena marka ma waxaad moodaysaan inaad jannada gelaysaan idinkoo aysan idiin imaanin kuwii idinka horreeyey hortiin tegay xaaladoodii oo kaleeto oo marihii idinka horreeyey xaaladii la mariyey oo kale idinkoon laydin marinin inaad jannada iska gelaysaan idinla ta maxaa la mariyey rabbiyow waxaa la mariyey waxaad taabatay xaalad baas leh waa faqriga waa kan soo marno laysa albira an tuwalluu wujuuhakum baynu ku soo marray sooma alba'saa waa faqriga iyo baahida iyo gaajadooda wadara'na waa caafimaad xumada saas macna waa caafimaad xumada way macna middanna xagga xoolahay u noqonaysaa middanna xagga jidkay u noqonaysaa arrimahaasaa taabtay waa la gilgilay wasulziluu waa loo gilgilay maxaa laga wadaa macnaheedu waxa weeyaan cagsiin cadowgoodii uu cagsiiyo iyo cadowgoodiiyo lagu sallino yaa yaa gilgilidda laga wadaayo qalbi qulubtoodaa ruxatay xaalad adag oo cidhiri abaa la geliyey saasu macnaa wasulziluu weliba waxay tilmaamaysaa zilzaalka iyo gilgiliddaasi inuu xaalkiisu meel halisa gaadhay rasuulka iyo dadkii raacsanaa baa waxayba gaadheenba heer ay tiigsadaan ilaahay nasrigiisa mataa nasrullah war ilaahay waa kii loo ballan qaaday in laloo hiilinaye goormo weyso waa goorma xaaladdu markay khadhaadhaado wixii dhawaa xataa waa kula fogaanaya ood cidhiiri gasho marka mataa nasrullahi bay odhanayaan waxaad ku tidhaahdaabaa waxaa la odhanayaa war nasrigana hadduu idinku dhowy goorta aad cidhiiriga aada u gashaan unbuu nasri iyo guuli idinku dhowdahay maxaa yeelay qaacidada waxay tahay inna maca alcusri yusran culaysku markuu yimaado unbaa fudaydku ka dambaynaya goorta cadowgii la isugu kiin tago oo laysu kiin kaashado oo meelaad gashaan aad weydaan oo meel walba laydin ugaarsado goortaasaa nasrigii ilaahi ugu dhowya inta kaloo dhan waa ka fogtay laakiin markaad cidhiiri gashaan oo xaaladdu halis gaadho markaas sugta waa dhow yahay saasa la leeyahay macna laakiin laysdayn maayo cidhiirigaa in laysgeliyaayo waa qasab waad garanaysaa saxaabadii nabiga sal alay wasalam in la geliyey saas way macna ilaa khabaab ibn aragta saxaabiga la odhan jira nabiga intuu u yimid isagoo kacbada yani hooskeeda harsanaya oo ku yidhi nebi allahuma ad ilaahu noo barid ilaahay maad guuliya hiilo noo weydiis sidani waa rafa dhihi jiray markaasaa inta miinshaar madaxa kale fadhkiisa laga saaro oo lagu kala jeexa laba qaybood loo kala dhihi jiray qaarna inta la soo qaado yaa fargeetada ama shallo inta la soo qaado bidca baa hilibkiisa iyo lafaha iyo seedaha yaa lagu shallayn jiray diintoodana kamana noqon jiray ilaahayna wuu dhammaystiray arrinkan oo diintiisa wuu kor yeeli laakiin waa degdegaysaan buu nabi sal lay slam ha degdegina marka nafsiga iyo guushu waa dhowdahay laakiin maxaa ka horeeya waxaa ka horeeya xaalado adag oo ciriir laysgelin doono xaaladahaasaa nasrigu ka dambeeya sidaas way macna sunnadaas oo maanta aan aad ugu baahannahay baa layna barayaa yani waa dars sidaas way macna am xasibtum ma waxaad malaynaysaan an tadkhuluu inaad gelaysaan aljannata jannada inaad gelaysaan walxaal lamaa ya'tikum isag uusan idiin imaanin iyadoo aysan idiin imaanin matalu ladiina kuwii xaalkoodii khalow tegay min qablikum hortiin hortiin kuwii tegay xaaladoodii oo kale iyadoo aysan idiin imaanin miyay idinla tahay inaad jannada iska gelaysaan masakum waxaa taabatay kuwa idinka horreeyey alba'saau xaalad baasle baa taabatay faqri iyo baahi wadaraa'u iyo xaalad dhibaatale baa taabatay wasulziluu waa la gilgilo waa la ruuxay cadowgooda iyo cabsi ayaa la geliyey oo sidaas daraaddeed baa loo ruuxay wasulziluu zilzaalan shadiida fi suurati laxzaab baa lagu tegi doonaa saxaabada nabiga sal lay slam iyo nabi maxamed sal lay slam in qayb yani aan yarayn oo qayb libaax girgirida iyo casiintaa la geliyey saas mana laakiin mawqifkoodu mar walba wuxuu ahaa xasbuna allahu wanicma lwakiil goor alla goortii la yidhahda ina annaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum iimaan unbuu kordhinaya wa qaaluu xasbuna allah saasaa la garanaya ruuxa muminka inuu noqdo goorta xaaladu adkaato gaala isugu tagto ilahay baa igu filan rabbi baan ku xidhnay isagaana igu filan waana wixii ilahay horay uu noogu sheegay wey macna laakiin in la carabo oo la gabado oo diinta laga tago oo garhka la xiiro oo astaanihii islaamka macnaha waxa weye layska tuuro oo gabadhii xijaabka tuurto oo masaajida laga carro la yidhahdo macnaha f b i baa fafadhida yani waxa weye ma aha saas weeyaan taasi meella ku geyn mayso xaggeed ilahay uga carabay subxana wa tacala saas weeyaan imtixaan weeye waxaa la doonayaa in sabir lagaga baro iyo adkaysi iyo diinta lagu sii mejiro kor alla korkii lagu cadaabiyaba adigu mitidka sii kordhiyo kusii dheg ilaahay lagugu dilo si ilahay ku timaado subxana watacaala wasulziluu waa la gilgilay oo waa la ruxay xataa yaquula ilaa uu yidhaahdo alrasuulu rasuulkii ilaa uu yidhaahdo iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeye macahu la jirankiis mataa goormo ayuu ahaaday nasrullah hiilada ilaahay waa goorma goormaa naloo hiilin doonaa naloo gargaari doona waa kana meel walba nalagu jebi afghanistan nalagu jebi oo ciraaq hadda nalagu jebinaya oo macna falistiin nalagu jebi oo meel walba ku jabnay goormu imaanaya saasaa la leeyahy wuxuu imaanayaa goorta ilahi ku talagala subxana wataala ilaa waqtigu ilahi u qorsheeyey rabbi wixiisu caaqifo kuma dhisnaa wax waa hore la qorsheeyey oo la kala qaabeeyey oo wakti lahoo loogu talagalay xilligiisi way imaan laakiin waxbaa ka laaba saas man ayb alaa hooyahay baa layidhi ina nasr allah hiilada ilaahay qariibun mid dhowey way dhowdahay ha ka degdegina oo ha kulheelina way macna yas'aluunaka maadaa yunfiquun yas'aluunaka waxay ku weydiinayaan nebigow maadaa maxaybay yunfiquuna bixinayaan maxaa bixinaayay ku weydiinayaan qul waxaad tidhahdaa maa anfaqtum wixii aad bixisaan oo min khayrin khayr ah falilwaalidayni labada idin dhashaybaa iskale waalaqrabiina iyo kuwa idinku sokeeya dadka walyataama iyo agoonta waalmasaakiina iyo masaakiinta wabni sabiili iyo jidka wiilkiisa waa ruuxa socotada wamaa tafcaluu wixii aad fashaan oo min khayrin khayra fa ina allaha alle caliimun kii og weeye bihi isaga mid ogaansho badan weeye oo la socdo tani waxay ku saabsan tahay dhaqaalihiisiibuu ruuxii doonaya inuu surqaysto waxay weydiiyaan maxaanu baxsannaa maxaanu baxsannaa waxaa lagu yidhi waxa maxaan baxsannaa waxaa ka fiican inaad weydiisaan yaanu siinaa xale maxaan baxsannaa waa iska fududahay sooma jawaabtaa ka garanay loo leexiyey iyagu maxay yidhahdeen maadaa yunfiquuna maxay bixiyaan laakiin jawaabta maxaa la yidhi waxaad siisaan waalidiintiin iyo kan iyo kan siiya ciddii la siin lahaa baa loogu jawaabay iyaga su-aashooduna maxay ahayd maxaan bixinaa waxaa la tusayaa su-aashu waxay ku fiicnay inaad tidhaahdaan yaan wax siinaa oo waxaan bixinayna yaanahan siinaa saas way maana ama waxaad tidhahdaa sida cabdullahi bni cabbaas iyo yani mufasiriinta sanadka qaar ka mida ay marayaan yas'aluunaka waxay ku weydiinayaan maada kayfa sideebay yunfiquuna wax u bixiyaan say wax u u bixiyaan oo maada bimacnaa kayfay noqono waxaa soo gelaya marka yaa wax siinaa su-aasha iyo jawaabtu marka way isbaabuqaya isdaboolayaan macna yasaluunaka waxay ku weydiinayaan maada maxaya yunfiquuna bixinayaan qul waxaad tidhahdaa maa anfaqtum wixii aad bixisaan oo min khayrin khayra falilwaalidayni labadoydin dhashay buu sugnaan waxaad bixinaysaan waalidiintaas kale waa ma aha macnaha tii waajibkayd maa sakadii maa waa sadaqaadka caadiga ah iyo nafaqooyinka aad bixinaysaan falilwaalidayni labadaydin dhashayba usugnaata walaqrabiina iyo dadka kuwa idinku sokeeya ee qaraabadiina walyataama agoonta iyo walmasaakiini masaakiin wabni sabiili iyo jidka ruuxa haya ee socotada wamaa tafcalu waxaad fashaan oo min khayrin khayrana fa ina allaha alladii isaga caliyun kii u cilmi badan wey oo ogsoona la socdo kutiba calaykum alqitaalu wahuwa kurhun lakum wacasaa an takrahuu shayan wahuwa khayrun lakum dagaalkii waa diin loogu celiyo kutiba waa la qoray calaykum dushiina waxaa laydinku qoray alqitaalu dagaal dagaalkiibaa laydinku qoray dushiina lagu waajibi walxaal baa dagaalka laydinku qoray huwa isagu kurhun uu yahay kahasho lakum idinka gudin yahay shay aad kahanaysaan oo dhibsanaysaan isagoo ah wa casaa waxaad mudantiguna laga yaabaa an takrahuu inaad kahataan shay-an shay inaad kahataan baa laga yaabaa walxaal huwa isagu khayrun uu khayr yahay lakum idinka khayr idin yahay inaad shay kaataan baa laga yaaba khayrna uu idin yahay wa casaa waxaad mudantiguna laga yaabaa an tuxibuu inaad jeclaataan shay-an shay inaad jeclaataan baad mudanti walxaal huwa shayga aad jeclaateenna sharun shar uu yahay lakum idinka shar uu idin yahay wallahu allana yaclamu waa og yahay masaalixda iyo danaha wa antum idinkuna laa taclamuuna waxba ogday dagaalkii baa laydinku qoray inaad wax iska celisaan oo cadowgiinna aada yaca iska tidhahdaan taas baa laydinku qoray isla markaa ha laydinku qoree kahasho wey isagoo oo weliba kahasho idinku ah waa midaad kahanaysaanoo waa dhibsanaysaan maxaa yeele waa adag yahay waa mashaqo waa rafaad waa laysdilayaa yani waa laysdhaawacayaa naafanimaa ka imaanaysa caruurtiibaa agoontoomaysa xoolaa ku baxaya waa la karaahaysan lafta biniaadamkuna intaa midna ma rabto idinkoo kahanaya haddana laydinku waajibo oo ilaahay haddaadan kahanaynaba dhibkaas ku jira mana laga daayo maslacada ku jirtaa kawey waxaa laydinka daynaynay arrintu kahashadiinna iyo jacaylkiina kuma xidhnaa sababtu waxa weeye waxayna ugu xidhnayn shay inaad necbaysataan baa laga yaabaa oo jihaadkao kale amatalan haddana isagu uu khayrku ku jiro jihaadka maxaa ku jira waxaa ku jira inaad cadowgaa ka guulaysato waxaa ku jira inaad cizi iyo sharaf ku noolaato waxaa ku jira inaad xoolo iyo wadamo qabsato waxaa ku jira inaad tawxiidkaaga iyo mabda aad rumaysantaad faafiso cizi iyo magac baa ku jira iyo nolol wanaagsan oo adduun ku noolaato iyo faqrigoo dhinac iska dhigto ood ka baxday soo ma marka waxaa ku jira khayr baa ku jira laakiin idinku waad karaahaysanaysaan soo ma karaahaysta laakiin isagaa maslaxada ku jirtaa inaad jihaadka ka joogtaan ood iska fadhiisataanna waa midda naftiinu jecesha sharkaana isaga ku jira taa naftiinnu oy rabto oo inaad guryihiinna iyo carruurtiinna iska dhex joogtaan ood iska raaxaysataan middaa naftiinnu jeceshahayna waa midda sharku idinku jiro oo iyadana sharka ku jira maxay hadda cadowgii baa idin qabsan oo waa laydinka adkaan oo macnaha waxa weeyaan waa guri waxaa loo tashanay dhulkiina oo diintiinni baydaan xorriyad u helaynin oo xoolihiinni iyo khayraadkiinni waa bilaash lagu qaadan oo addoommo la guulaystaan noqonaysaan oo waxaad noqonaysaan ma jirto soomaalitaan tan waxaa ku jira sharka ku jira wakaa waxaynu jeclaanay kaa necbaysanay oo dagaalka ana khayrka ku jiraayo wakaa waa la khatmo waxaa la yidhi waxba ma ogdin allah wuxuu og yahay meesha dantiinni iyo maslaxadiinna ku jirto saas daraaddeed baa dagaalka laydinku waajibiyey maxaa yidhi allaa ogaaday inay dantiiyo maslaxadu ku jirto idinku soomaa waxaad ogtihiin kama jiro meel baad madaxa ku qaadaysaan shaq ku jiro meeshii maslaxad iyo danku ku jirtayna waad ka cararaysaan markasta ilaahay dhegaysta idinku waxba ma ogni waa dhagaxidhan tihiine rabbibaa wax idiin ogo danihiina idiin oge rabbi ka qaad oo meesha rabbi idin mariyey mara idinka caqligiina iyo garaadkiina idinkuma filla cilmigiinu idinkuma filla naftiinna iyo caaqifadiinu kolba meeshaasa idinla abaari aan dani idinku jirin ta ilaahay marka qaata rabbibaa dankana idiin og isaga ayaana naasix idin oo daacad idin ah sidii aad rabtaan dantiina aan wax idinku sheegayay kutiba waa la qoray calaykum dushiina alqitaalu dagaalkiibaa lagu qoray walxaal baa lagu qoray huwa isagu kurhun uu yahay kahasho lakum idinka idin yahay shay aad kahanaysaan midna dagaal ma rabo allahuma nin uun ay u muuqato jannadii nin uu meesha jannadii ka dhex arka oo adduunyo nacay oo aakharo usii socda unbaa dagaal raba laakiin nin kale oo dhan dagaal mara inuu sii noolaado maalmo adduunka si joogu raba wa casaa waxaad mudan tihiin oo laga yaabaa an takrahuu inaad karahaysataan shay-an shay inaad karahaysataan jihaadkiyaa la tala walxaal huwa isaguba khayrun uu khayr yahay lakum idinka khayr uu idin yahay ciziga ummadani siduu nabigu sheegay sal lay wasalam waxay ku jirtaa intay dagaalamayaan weligeedna waa la ogaayay intay jihaadka oogahayeen bay ummadan cizi lahayd maalintay jihaadka ka tageen oo adduunyada u leexdeen maalintay duleemeeya oo la gumaystay oo dhulkoodii la qabsaday marka waxa weeyaan waa midaasoo jihaadka khayrku ku jira wa casaa waxaad mudantihiin oo laga yaabaa an tuxibuu inaad jeclaataan shay-an shay sida dagaalkoo laga fadhiisto laiskaga jooga walxaal huwa shaygaasi sharun shar uu yahay lakum idinka shar uu idin wuxuu shar u yahay ilaahay mas-uuliyadiiyo xilkuu idin saarayna waa dayacdeen taasi waa dembi aakharo talabaadna adduunka laftiisii baad ku dulloobaysaanoo gun baad noqonaysaan sida haddaba aynu gun u nahay macana wallahu allana yaclamu waa ogyahay danihiinna adduun iyo aakharaba alla ogyahay masaalixdiinna wa antum idinkuna laa taclamuuna ma ogidin waxba garanmaysaane dee ilahay raacway macana oo ilahay u hogaansama subxana wa tacala yasaluunaka can ashahri alxaraami qitaalu fiih ayb yasaluunaka waxay ku weydiinayaan yasaluunaka nebiga waxay ku weydiinayaan can ishahri bilihi xaggood alxaraami ee xurmadan ah qitaalin bay ku weydiinayaan dagaal fiihi bilaha dhexdooda la dagaalamo ee qul waxaad ku tidhahdaa qitaalun dagaal fiihi bilaha dhexdooda la dagaalamaayo kabiirun waa weyn yahay waa dembi weyn wasaddun laakiin jeedin can sabiili illahi jidka ilahay laga jeediya dadka wa kufrun iyo gaaloobid bihi alla lagu gaaloobo waalmasjidi iyo masaajidkioo laga jeediyo dadka alxaraami ee xurmadan ahaa iyo wa ikhraaju ahlihi dadkiisa oo la bixiyo minhu isaga laga saaro wa ikhraaju ahlihi ahli lmasjidi masaajidka dadkiisii oo la bixiyo minhu masaajidka laga bixiyaay yaa akbaru ka weyn cinda allahi ilahay agtiisa dagaalka bilaha la dagaalamo intanaa ka weyn walfitnatu fitnada oo dadka diintiisa laga fitneeyaa yaa akbaru ka weyn min alqatli dilka walaa yazaaluuna ka zuuli maayaan yuqaatiluunakum inay idinla dagaalamayaan xataa yaruduukum ilaa ay idin celiyaan can diinikum diintiina ilaa ay idinka celiyaan in istataacuuha hadday karaan hadday kari karaan awoodu helaan waman yartadid ruuxii noqda oo minkum idinka idinka mida can diinihi diintiisa ka noqdoo ridooda oo fa yamut dhinta walxaal huwa isagu kaafirun uu gaal yahay fa ulaa'ika kuwaasi xabiqatu way hoobatay oo way burtay acmaaluhum camalyaalkoodii fi dunya adduunyada dhexda iyo waalaakhirati aakharada waxay horay u sameeyeen khayr oo dhan oo dhammaatay wa ulaa'ika kuwaasi asxaabu naari naarta dadkeedii weeye hum iyaguna fiiha naarta dhexeeda khaaliduuna kuwa ku waray wey sababbay leedahay ayadana kusoo degtay sababteedu waxay ahayd nebiga sal ly wasalam ayaa wuxuu diray ciidan yar oo sariye la yidhahdo ciidankaa wuxuu uga dhigay amiir ama hogaamiye uga dhigay cabdullahi bnu jaxshi saxaabi la odhan jiray wuxuu nebigu ku yiri sal lay wasalam meeshan nakli la yidhahdo tag halkaa waxaad u gabataay oo u cimila gashaa safar iyo socoto reer qureysheed ay leeyihiin oo xoro wada meeshii buu tegay cabdillahi bnu jaxshi iyo raggii la socday safar marka qurayshi ay leedahay baa soo maray iyagoo meeshii jooga xilliga lagu jirana waa bilihii xurmada lahaa bisha rajab yaa markaa gabagaba ah miyay dhammaatay mise maalin baa ka laaban yacni shaki baa ku jira waxay is yidhahdeen marka safartan haddaad daysaan ood ilaa berinta la sugtaan inta bisha xurmadale laga baxayo hadda wayba idinka tigi oo xarabkiiba idinka geli sidaas daraaddeed intaynan bil xurmadan waxa iskaba ahaatee ka farqabsada weerar bay ku gaaciyeen wax ay dilaan iyo qaar ay soo qabsadaan iyo xoolihii ay ka soo dhacaan bay ka dhigeen xoolihiina way ka soo qaateen waxay wateen ragna waa ka dileen qaarna way soo khafasheen nebigay weli yimaadeen sal alay slam ibnulxadra min mil yidhahdaa ka mid ah markii nabiga loo keenay sal alay wasalam arrintiina uu ogaaday in dil xurmale dilihii dagaalka aan la ogolan ay dhacday xoolihii meel buu iska dhigay nimankii reer qureysheed la odhan jiray baa arrinku wax ka qayday ilaa nabiga mar walba waxay u raadinayeen in arrin ay dadka ugu diraan oo ku kiciyaan dacayad bay marka ka dhigeen waxaa la yidhi war ninkii maxamed ahaa wuxuu soo socdaba maanta wuxuu keenay bilihii xurmada lahayd inuu dagaalamo ilan dhaqan weyn iyo caado jidan la soo gaadhay oo waxay ahayd wanaagsan bilaha xurmada leh ee afarta inaan la dagaalamin oo dagaalka la joojiyo waa macnaha waxa weye saddexda biloodoo isku xigta waa dulqacda iyo dulxija iyo muxaram iyo rajab oo goonika ah afartaa bilood bacayda markay suuqa geliyeen baa aad waxaa u murgay raggii saxaabada ahaa ee arrinta sameeyey oo falka sameeyey baa waxoogaa xumaaday oo isxumeeyey inay dembi galeen oo khalad galeen oo qolabana dacayaybay ka dhigteen oo ay macnaha waxa weye suuqa meel walba mariyeen kiibuu ilahi ka jawaabaya subxana watacala waxaa layidhi yas'aluunaka can ishahri alxaraami nebiga waxay ku weydiinayaan bilaha xurmadana bay ku weydiinayaan maxay kaa weydiinayaan dagaal dhexdooda la dagaalamay ku weydiinayaan ka warran bay ku leeyahay maxamedow iskaaga balnooshay maxaad ka qabtaa bilahan xurmadana dagaal la dagaalamo waxaad ku tidhaahdaa bilahaad xurmadale xurmadale dhexdooda dagaalka dhacay iyo dagaalankoodu waa weyn yahay waa dembi weyn horta laakiin wax ka weyn ma idiin sheega haddaad nebi maxamed tan ku eedaynaysaan tu ka weynood idinku ku jirtaan ma idiin sheegnaayo hawl saddun can sabiili illah jidka ilaahay oo dadka laga jeediyo laga hor istaago diinta ilahay oo dadkii loo diido waa midaad ku dhex jirtaan waxaa kalood ku jirtaan rabbi oo lagu gaaloobo oo isagii oo dhanba lagu kufriyo waxaa kalood ku jirtaan dadkii ood masaajidkii xurmada lahaa ka hor taagantii oon u diidantiin ilaa nebigiiyo saxaabadiisa way u diideen sooma ma soo geli kartaan bay dhahay dadkii ood xarabkii iyo masaajidkii xurmada lahaa u diideen masaajidka xurmada leh dadkiisii ood ka saarteen masaajidka xurmada leh dadka iskale yeeyihi muuminiinta iskale wamaa kaanuu awliyaa'ahu in awliyaa'uhu ila almuttaquun masaajidka waxaa iskale muttaqiinta iskale dadkii masaajidka lahaa ee muttaqiinta ahaana hadda ka hor baad ka saarteen oo nebi maxamed iyo saxaabadiisa waa kuwii xayriyey oo ka qixiyey hadda ka hor war intaasoo dhan baad ku jirtaan fitnada aad dadka diinta ka fitnaynaysaan iyo dagaalkan ilaahay aad kula jirtaan ma aragtaane bil baa dagaal la sameeyey xurmo leh maxaad u wad wadaan tiinna ma idiin muuqato maroodigu takarta saaran ma arkee ka kale midla saaran bu arkaa ayaga intaasoo khaldan ku jiraan ma arkaan laakiin hal bil buu khaldamay maxamed baa bil xurmala dagaalamay waxaasay meelaha wadwadaan intaasaa marka loo tiriyey oo khaladaad ay ku jiraan saas way ujeedada marka laleeyahay fitnada ayaa ka weyn dilka dil bil xurmala dhacay fitnada aad haysaan ka weyn fitnada aad ku jirtaan ayaa ka weyn waxaa la yidhi ka suuri maayaan oo marna ka gaabsan maayaan inay idinla dagaalamayaan mu'miniintiiow ilaa ay diintiina idinka celiyaan hadday kari karaan ilaa diinta aad ka baxdaan way idinla dagaalamayaan ee ruuxii diintiisa ka laabta oo gaalnimo ku dhintahay waxaad ogaataan ruux dadka noocaasi camalkoodii waa u dhammaatay waxay hadda ku hor shaqaysteen waa buray adduunkana waa buray aakarana waa buray adduunka waa buray maxaa laga wadaa adduunka wuu buray waxaa laga wadaa ilan islaamkuu ku dhex noolaa oo ku daaqahayay oo dhiiggiisu ku nabadgelayay oo uu ka guursanayay oo munaafacaadku ku qabay kii iyada ahayd way dooday fi dunya wey aakharana camalkiisii waa hoobtay oo ajir ka heli maayo wuxuu hadda ka horshaqeeyey marba hadduu intuu ridoobay haddana gaalnimo ku dhintay wey macana kuwaasina waa naarta dadka geli doona way weyna ku waari doona rabbi subxana wa tacaala yas'aluunaka waxay ku weydiinayaan can ishahri bilihii xaggooday ku weydiinayaan waa jinsi wey bilihii xaggooday ku weydiinayaan alxaraami ee xurmadana bay wax kaa weydiinayaan ma bilaha laftooda maya waxaa la yidhi qitaalin bay ku weydiinayaan waa ka arrinka loo jeedo qitaalin dagaal bay ku weydiinayaan fiihi bilaha xurmadana dhexdooda la dagaalamo wakaa arrinka su-aashu ay ka socoto qul waxaad tidhahdaa qitaalun dagaal fiihi bisha xurmadana la dagaalamayo kabiirun horta waa weyn waa dembi aan yarayn kaa waa qarsanna maxaa yeelay sharciga ilahina waa diidayay wasadun laakiin jeedin dadka laga jeediyo can sabiili illahi jidka ilah laga jeediyo ood idinku haysaan wa kufrun iyo gaalnimo bihi alla lagu gaaloobood ku jirtaan waalmasjid alxaraami iyo masaajidka xurmalahoo dadka laga jeediyo isagana laga celiyo waxay ku xidhanta waxay ku cadfan tahay can sabiilillahi doonay ku cadfanta jidka ilaahay oo dadka laga jeediyo waalmasjid iyo masaajidkii oo dadka laga jeediyo laga celiyo alxaraami ee xurmada laha wa ikhraaju ahlihi masaajidka dadkiisii saarida laga saarayo minhu masaajidka xaggiisa laga saarayo waihraaju ahlihi dadkii masaajidka bixintooda minhu masaajidka laga bixiyaay intaasoo laysku daray baa akbaru weyn cinda allahi ilaahay agtiisa maxay ka wan yihiin min alqitaali fi shahri lxaram bisha xurmadalo la dagaalamo intaa idinku aad ku jirtaan baa ka weyn oo ka qasarsan oo ka badwoyn marka tiina maad aragtaan intaad midda yartaa buumbuulinaysaan saas way macnaha waalfitnatu fitnada ayaa oo dadka diinta laga fitnayo ayaa akbar weyn min alqatli yani waxa weeye diilka ka weyn dilka aad sheegaysaa waxbaa dil xurmale la dilay aad leedihiin fitnada dadka diinta ka fitnaynaysaan baa ka weyn oo dembi ahaan ka khatarsan way macnaha waalfitnatu ashaddu min alqatli wanabi soo xun soo wax yani waa ka weyntaa waana ka darantahay way macnaha ayib waa saas oo gaaladu sideedaba ninku mar hadduu gaal yahay cadaalad male waxaa la doonayaa miisaanka adiga aad isa saarto inaad dadkana saarto laakiin inaad laba miisaaminna midigta ku haysata midna bidix oo midkaad midigta ku haysana adigu isku miisaanto waa miisaan aad loo ilaalinayo midka bidixda ana dadka intiisa kale aad ku miisaantaa waa dhaqanka gaalada waa mid hadda reer galbeedku ay wadaan wixii iyaga khuseeya miisaankoona miisaaranyahay wixii masaakiintan khuseeye iyo caalamka saddexaad waxay dhahaan iyo muslimiintana miisaankan u saareen marka alkaydi bimikyalayn weligood baa lagu yaqaan war intaad ku jirtaan oo khaladaad ka weynay halkan xaba maxaad u buumbuulinaysaan saas macna hal arrin ah iyo maantoo dhan idaacadahooda iyo joornaaladooda iyo macnaha waxa weeyaan telefishinadooda iyo daba kacaya mid galbeeda meel heble lagu dilay mid baa isku qarxiyey abraasbinay ayaguna ummado dhan bay gumaadayaan oo wadadhan dhan bay gumaadayaan haddana maca dalika waa kuwa waa ka hadal badan yahay marka waa fii lafteediio war waxaad ku jirtaan baaba ka weyne maxaad halkan yarkaa u bubuulinaysa saas way macana gaal sidiisaba cadaalad ma yaqaano waqtigu joogaba walaa yazaaluuna ka suuli maayaan yuqaatiluunakum inay idinla dagaalamayaan xataa yaruduukum ilaa ay idin celiyaan can diinikum diinikum diintiina ay idinka celiyaan in istafaacuu hadday karaan wey oy awood u helaan waman yartadid ruuxii noqda oo minkum idinka idinka mida can diinihi diintiisa ka noqda oo fayamut dhinta waa lay arkaa oo waa la muuqdaa oo waa laydaba socdaa kiniisadaan gelayaa ninkii intuu ridooba ku dhintay fa ulaa'ika kuwaasi xabiqat way hoobatay oo way burtay acmaalum camaliyaalkoodii fi dunya adduunyada dhexdeeda musliminimo loola dhaqmi maayo adduunka dhexdiisa waalaakhirati aakhara dhexdeedana camalkiisii waa burayo wax ajiro uu ka helayo ma jiro maxaa yeele gaalnimu ku dhintay wa ulaa'ika kuwaasina asxaabu naari naarta dadkeedii wey hum iyaguna fiihaa naarta dhexdeeday khaaliduuna ku waaraya ina aladiina aamanuu tanina waxay markii ay arrintu dhacday ayaa raggii saxaabada ahaa ee arrinta sameeyey ee khalafku ka dhacay baa waxoogaa murgay markii aayaadkan soo degeen oo gaaladii iyo xujadoodii iyo waxii ay hadalkoodii meesha laga saaray baa waxoogaa hunguri baa galay rajaa gashay waxay yidhahdeen oo talow ma laga yaabaa arrinkii isagaa inaan ajirka helaa ma laga yaabaa markii horena maxay taagnaayeen talow ma nabadgeli doonaa bay taagnaayeen aayaadkani markay soo degeen rajaa gashay oo waxay is yidhahdeen talow amaaban ajir ka helaa tiibaa marka laga hadliyo waxaa layidhi ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey iyo waladiina kuwa haajaruu hijrooday oo wajaahaduu jihaaday fii sabiilillahi jidka ilaahay ku jihaaday ulaa'ika kuwaas yarjuuna waxay rajaynayaan raxmat allahi naxariista ilahay bay rajaynayaan wallahu allana kafuurun midkii dhaafi duna wey raxiimun oo naxariistan dadka iimaanka layin kadibna ilaahay dartii u hijroodo dhulkoodii uga tegay iyo xoolahoodiiba kadibna jidka ilaahay ku jihaado alla dartii u jihaaday naxariista ilahay bay kuwaasi rajaynaya hadduu khalad ka dhacay maaha inay hijradoodii iyo iimaankoodii iyo yani khayrkii iyo jihaadkoodii inuu burayo maaha rajo waxay ka qabaan ilahay naxariistii subxana watacaala mar haddii rajadu xagga ilaahay ay tahayna waa xaqiiqo saas man xaqiiqo weye inay naxariista ilahay leedahay subxana watacaala ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey iyo waladiina kuwa haajaruu hijrooday oo wajaahaduu jihaaday fii sabiili illahi jidka ilahay ku jihaaday ulaa'ika kuwaas yarjuuna waxay rajaynayaan raxmat allah naxariista ilahay bay rajaynayaan wallahu allana kafuurun midkii dhaafid badan wey raxiimun oo naxariis yani wixii khaladee ka dhacayna waa loo dhaaf rabbina waa kii u naxariisanayo yas'aluunaka cani alkhamri waalmaysiri qul fiihima itmun kabiiru wamanaaficu linnaas maxaa la galay hadda ilaa waxoogaa waxaa la wadi doonaa arrimo khaladaad ah oo ama dhaqaalaha ku saabsan ama bulshada iyo dhaqankooda ku saabsan qoyska iyo labadu ruuxoo yani kuwada nool qaabkay u wada dhaqmi lahayeen ku saabsan khaladaad noocaasoo kalea la sixi dhaqamo noocaasoo kalena waa la dejinaya oo bulshada loogu talagalay yas'aluunaka waxay ku weydiinayaan nebiyow cani ilkhamri khamraday wax kaa weydiinayaan iyo walmaysiri iyo khamaarka ee qul waxaad tidhaahdaa fiihimaa khamrada iyo khamaarka dhexdooda waxaa ahaaday ismun dembi baa ahaaday kabiirun oo weyn wamanaaficu iyo manaafacaad oo linnaasi dadka iyo wamanaaficu manaafic baa ahaatay linnaasi dadka u ahaaday manaafacaadna waa ku sugan yihiin oo dadku intifacsadaan wa ismuhumaa dembigooda ayaa akbaru ka weyn min nafcihimaa manaafacaadkooda ka weyn dembiga ku jiraana ka weyn manaafacaadka ku jira wayas'aluunaka waxaa kaloo ku weydiinayaan maadaa maxay bay yunfiquuna bixinayaan maxaan bixinaa bay ku weydiinayaan qul waxaa tidhahdaa alcafwa inta dheeraadkaa bixiya siyaadada markii baahidiinna aada dabooshaan inta siyaadada ka abixiya kadalika sidaasoo kaleeto uu aayaadka alla u caddeeyey ayuu yubayinu llahu alla u cadaynaya lakum idinka al aayaati aayadaha uu idinku cadayn lacallakum waxaad mudantihiin tatafakaruuna inaad fikirtaan tanina waxa weye khamrada iyo khabarka waa laba dhaqanoo xun khamradu waxay ka mid tahay waxyaabaha sida tartiibta ah go-aanka kaba dambaysta sharcigu uga gaadhay markii ugu horraysayba lama joojinin laakiin maadaama ay ahayd caado weyn oo bulshadu ka soo gaadh ay cabi jirtay oo ay muddo kusoo dhaqmi jireen naftuna ay la qabsatay nafta bini aadamka markaad doonayso shay ay la qabsatay inaad ka goyso waxay kaaga baahan tahay inaad maalinba tilaabo la qaado maalinba inaad in yar ka goyso sida ilmo yaroo naaska laga jirahayo kale markii ugu horraysay waxaa soo degtay khamrada yas'aluunaka cani alkhamri waalmaysiri qul fiihumaa ismun kabiir wamanaaficu linnaas wa ismuhumaa akbar min nafcihima aayaddanaa soo degtoo la yidhi yacni manaafacaadna waa ku jiraan dembina waa ku jiraan laakiin dembigoodaa weyn waa xaaraan miyaa la yidhi markaa weli lama dhihin joojiya lama dhihin laakiin waxaa la dareensiiyey in laga fiican yahayoo dhibka ku jiraay ka badan yahay dhaafta ku jirta waxaa ku xigtay aayadda inoogu imaan doonta fii suurati nisa ayaa kadib la soo dejiyo rabbi leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu salaata wa antum sukaara salaada ha u dhowaanina idinkoo sarqaansan xilliyada salaaduhu soo dhowaadaan baa marka laga joojiyey khamradii sooma inta kale iska cab habeenkii cishaha kadib cabba barqinkii cabba laakiin waxa weeye salaadu markay soo dhowaato ha u dhowaanina khamrada ka fogaana xilliyadii qaarkood baa laga gooyey sooma waxaa ku xigtay in markii dambe si toosaba loo joojiyo layidhi yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru waalmaysiru waalanصaabu waalazlaamu rijsun min camali shayطaani fajtanibuuhu lacallakum tuflixuun ka fogaada layidhi khamrada iyo khabaarka iyo ansaabta waa aslaamteed iyo qorintu waxyaabaha lagu qori tuurto kulligood waa qashin ee ka fogaada layidhi aayaddaasaa marka yani xididada u siibtay aayaddani marka marxaladii koowaad wey weli khamrada lama xaaraamaynin waxay ku weydiinayaan nebigo khamraday ku weydiinayaan iyo maysirka khamar khamrada garanaya wax walba waxaa la yidhahdaa maskaxda bini aadamka iyo maankiisa bedela ayaa la yidhahda wuxuu doonay ha ka samaysnaa caleen la cunaya ha noqdo sida qaadkao kale ama wax la cabaya ha noqdo qamandi ha ka samaysnaado yani waxa weeyaan timir ha ka samaysnaado cilab ha ka samaysnaado wax gacan ku samaysta ha noqdo warshadi ha soo samayso marba hadduu maskaxda bini aadamkiiyo maankiisa bedelayo waa khamro khamro horta taasaa la yidhahda maysirkana maxaa la yidhahda khamaarkana waxaa la yidhahda shay kasta oo ku yimaada ciyaar shar sharad lagu dhigtay ciyaar la ciyaarayo oo sharad lagu dhigtay wixii lagu kala kala qaato oo dhan waa khamaar danooni baa la ciyaarayaa wixii lagu kala qaatayo waa khamaar shax baa la ciyaarayaa wixii lagu kala qaatayo waa khamaar dublad baa la ciyaarayaa wixii lagu kala qaatayo waa khamaar ciyaar kasta oo shardi laga dhigtay wixii lagu kala qaatayo khamaar baa la yidhaha allahuma waxaa laga soo reebayaa dhowr arrimood oo xadiisku ka soo reebay sida matalan dadka fardaha ku tartamayo kaleeto ama geela ku tartamayo kaleeto ama ma aheen leebabka iyo galashada iyo toogta ku tartamayoo kaleeto kuwa noocaasoo kale abay axaadiistu ka soo reebtay in wax lagu kala qaadan karo laakiin wixii ciyaaree ka soo hadhay oo dhan hal meel wada mari saas maana khamaarka wakamar ayib khamaarka iyo khamrada ayay ku weydiinayaan ee waxaad tidhaahdaa waa dembi weyn waa dembi diinta xaggeeda ah waa dembi weyn dembi weyn baa ku jira labadooda manaafacaadna waa ku jira oo dembigooda garanaya manaafacaadka ku jira maxay khamrada maxaa manaafacaada ku jira waxay leeyihin manaafacaadka khamrada ku jiraayo waxa weeye yacni dheefshiidka ayay kaalmaysaa saas idhaha cuntada ayay dejisaa yacni qashinsaarka jidhku uu sameeyana iyadana way caawisaa waana lagu marqaamaayo ruuxu markuu yaraha maaragtay uu uu waxoogaa walbahaarsan yahay ama murugsan yahay adduunka iyo qaxarkiisii buu yara halmaami ayaduna manaafacdeeday ka mid waxaa ka mida waa la iibsadaayo waxoogaa lacagaa laga helaa ninku markuu khamrada caddo waa deeqsiyo shilinba ku hari maayo wahaakada khamrada yani manaafacaadka lagu sheegayo wataa ayib amaa khamaarka isaga manaafacaadka ku jiraayo muxuu yahay hadda waa laga kasbadaayo waxoogaa carruurta aad ku biilataa ka heli ama waxay samayn jireenba markuu ninku khamrada khamaarka si fiican faa'iida uga helo masaakiintu u qaybin jir soo iyagana manaafacaad maa manaafacaad waa ku jiraaye laakiin manaafacaadka ku jira iyo dheefta ku jirta iyo dhibka ku jiraayo kee badan dhibka ku jiraa badan qaacidana qaadaba sideedaba qaacidadu waxay tahay shayga dhibkiisa iyo dheeftiisa haddii dhibkiisu badan yahay waa xaraam hadday dheeftiisu badan tahayna waa xalaal hadduu dheef keliya yahay oo uusan dhibna lahaynna waa xalaal hadduu dhib keliya yahayna waa xaraam hadday dheeftiisa iyo dhibkiisu siman yihiinna waa xaraam saddex goorna waa xaraam laba goorna waa xalaal malaqaan marka wa idmumaa akbaru min nafcihimaa wixii dhibkiisu badan yahay waa xaraam qaacidada shareecadu ay khaalidada ku tahay weligeed jiraysa waa kaa shay kasta oo yimaada ma dhibkiisa badan mise dheeftiisa fiirun adigu qaadka haddaan idin weydiiyo hadda ma dhibkiisa badan mise dheeftiisa kuwa xataa cuna way sheegi inuu dhibkiisu badan yahay mar hadduu badan yahay waa xaaraam sigaarkii waa la mid wahaakada wax kastoo baabkaa maray way macana dhibkiisu mar hadduu shaygu badan yahay waa xaaraam sidaas way macana waxaa kaloo ku weydiinayaa nebiyow maxaay bixinaa bay ku weydiinaya maxaan bixinaa maxay bixinaa maxay ka war maxaan bina bixinaa waxa weeye xoolaha naga inteen ka bixinaa waxaa la yidhi waxaad ka bixisaan baahidiinna asaasiga markaad dabooshaan wixii dheeraadka ah reerka biilkiisa carruurta baahidooda arradbixii gurigii wixii baahida asaasiga ah markaad dabooshaan wixii dheeraad ka ah bixiya khayru sadaqati maa kaana can dahri qinan buu nabi uri sal lay slam sadaqa waxaa ugu khayr badan ruuxu markuu baahidiisa daboolo kadib wixii uu bixiyo laakiin haddaad intii adigu waad u baahan intaad bixiso berridaad dawarsato ood adkaysan weydo soo dhib ma saas way macnaa ayib yas'aluunaka waxay ku weydiinayaan nebigo cani lkhamri khamraday wax kaa weydiinayaan iyo walmaysiri khamaarka ee qul waxaad tidhahdaa fiihimaa dhexdooda waxaaday ifmun dembi kabiirun oo weyn wa manaaficu iyo manaafacaad linnaasi dadka iyo manaaficu manaafacaad baa ahaaday dhexdiisa linnaasi dadkana u ahaaday waismuhumaa dembigooda ayaa akbaru ka weyn min nafcihimaa manaafacaadkooda ka weyn wayas'aluunaka waxay ku weydiinayaan maadaa maxaybaa yunfiquuna ay bixinayaan maxaan bixinaabay ku leeyihiin qul waxaad tidhahdaa alcafwa siyaadada bixiya baahidiinna wixii siyaado ka a bixiya kadalika sidaasuu yubayin llahu alla idinku caddayn lakum idinka alaayaati aayadaha u idinku caddayn lacallakum waxaad mudan tihiin tatafakaruuna inaad fikirtaan fi dunyaa adduunyada dhexdeeda inaad ku fikirtaan iyo walaakhirati aakhiraba inaad ku fikirtaan xagga hore ku xiranta adduunyada seed uga fikiraysaan iyo aakhirada dee waxaad uga fikiraysaan adduunyada markaad u fiirsataan waa daar imtixaanoo lagu dhiban yahay marka labaadna way tegaysaa aakharana markaad u fiirsataan waa daar joogaysa barwaaqo keliyana ah oon dhib lahayn markaasaad kala dooranaysaa wayas'aluunaka waxay ku weydiinayaan nebigo canilyataama agoontii wax kaa weydiinaya ee qul waxaad tidhahdaa islaaxun wanaajin lahum agoonta la wanaajiyo oo waxooda loo wanaajiyo ayaa khayrun khayr badan in loo hagaajiyo waxooda wa in tukhaaliuuhum haddaad dheehdaan ood wax isku darsataanna fa ikhwaanukum waa un walaaladiin waxba dhibl waa walaaladiin diinta idinku walaalaha wallahu allana yaclamu wuxuu og yahay almufsida midka fasaadka ka shaqaynaya wuu og yahay min almuslixi kuwa ka wax hagaajinayuu ka ogyahay midka wax hallaynaya wuu og yahayoo ka wax hagaajinaya wuu ka ogyahay labadaa wuu kala ogyahay walow shaaa allahu hadduu alla dooni lahaana la acnatakum wuu idin dhibi lahaa oo dhibaato iyo cidhiiri buu idin gelin lahaa maxaa yeelay ina allaha alla casiizun waa midkii haaliba xakiimun oo farsa way rabbi subxaana wa tacala shay walba meeshiisa dhiga wey agoontiina waxbay kaa weydiinaya waxay soo degtay baa laleeyahay saxaabada ridwaanullahi calayhim raggii agoonta gacanta ku hayay oo mas-uuliyiinta ka ahaa ayaa waxaa dhacay markay soo degtay aayaad kale iska ilaaliya agoonta xoolahooda walaa taqrabuu maala alyatiimi ila bilati hiya axsan iyo ina aladiina yaakuluuna amwaala alyataama dulman aayadaha ka digaya agoonta xoolahooda markay soo degeen baa agoonta xoolaheedii layska fogeeyey oo loo weelduway hangool dheer baa laysaga qabtay xaggaasaa laysaga dugtay waxaa la yidhi marba hadduuba dhibkan ka imaanayo naga fogeeyey cuntadooda gooni baa loogu karin intay cunaan mooye inta kale waa loo dhigi hadday fasaado oo ay cuni waayaan waa la daadin cid kaloo u baahan la siin maayo dad kale isku dheri noqon maayaan oo wax lagu wada karsan maayaan waa layska fogeeyey markii layska fogeeyo lagu rabaaday bay marka ayaadkani soo degay war hafangorina baa layidhi waxaa la yidhi agoontay ku weydiina waxaad tidhahdaa agoonta in wax loo hagaajiyaa khayr badan waxoodoo gooni u ah inaad gooni ugu hagaajisood uga shaqayso ayaa fiican horta haddaad wax isku darsataanoo wixii niya waxooda aad isku dartaan idinkoo aan kala ilaalinayn weelkii aad wadaagtaan ilmahaagii ilmihiisii cuntadii intaad isugu darto hal dheri wax ku wada karsadaan saxanka ama xeedada aad wax ugu wada rido wadaagaan haddaad wax ku darsataan ood isku darsataanna waa walaaladiin maxaad u karantiilaysaan macudo bay qaadaaye bay qabaan ha karantiilina lale ha fogeynina hana durkinina haddaad wax isku darsataana dhib male xoolahooda uun tacaddi iyo xadgudub ka ilaaliya laakiin fogeeyo oo u weelduwa laydinma dhihin way macna allana wuxuu og yahay midka wax fasaadinayo oo wax xumaynaya ilaan qaar baa isku darsigaa laysku darsanayo yaa waxayba ugu dhuumanba xoolaha agoonta inay qaataan ama ay intifacsadaan sooma mufsidka ilahay waa ogyahay ka muslixa ee xoolaha isugu darayo inuu iyaga u daneeyo oo wax u hagaajiyo oo xoolihii u rogrogo oo iyaga wax u baaqdaan muslixana ilahay waa ogyahay subxana wa tacala marka waxba ilahay kama qarsoona isjira wey macna allah hadduu doonaa cidhiiribuba idin gelin lahaaba mashaqa iyo dib buu idin gelin lahaa oo waxaa mashaqadaasi weeye waxaa la idin dhihi lahaa xoolahoodana ha taabanina oo waxba ha isku darsanina oo xoolihiina yihiina u dhowaanin ha ahaatee ilaaliya soo dhib maa marka xoolihiina adaa mas-uulka oo ilaali lagu yiri umana dhowaan kartid waa rafaad intisaga marka ciriir baa laydin gelina haddii la rabo laakiin ma ahe yani rabbi subxaana wa tacaala diinka wuxuu ugu talagay in wax laydin fududeeyo oo aan la ciriir laydin gelinin wayas'aluunaka waxay ku weydiinayaan can ilyataama agoonta xaggeeday wax kaa weydiinayaan ee qul waxaad tidhahdaa islaaxun wanaajin lahum ayaga wax loo wanaajiyo oo xoolahooda loo iyo damahooda la hagaajiyaa ayaa khayrun khayr badan si gooniya iyadoo u ah in loo hagaajiya fiican wa in tukhaalituuhum haddaad dheehdaan oo aad wax isku darsataanna fa ikhwaanukum waa walaaladiin xoolahaagii ganacsiga ku jiray kuwooda inaad ku dartood kuwada rogrogto waa walaaladiin dhib male mushkilo male saas way macna waxaan u tegi doonaa ruuxa ka shaqaynaya ama mas-uulka ka muxuu ka isticmaali karaa mase isticmaali karaa fii suurati nisa waan ugu tegi doonaa insha allahu tacala wallahu allana yaclamu wuxuu og wain tukhaalituuhum fa ikhwaanukum walaaladiin wey wallahu allana yaclamu wuxuu ogyahay almufsida midka wax fasaadinaya inuu wax xumeeyo oo wax khaldo wax kharibo u dhuumanayo kaa ilahay waa ogyahay min almuslixi ka wax hagaajinaya ee iyaga u danaynayo ilahay ka ogyahay waa kala ogyahay walow shaa allahu hadduu alla dooni lahaa la acnatakum waa idin dhibi lahaayo cidhiiri buu idin gelin lahaa maxaa yeeley ina allaha alla casiizu waa midkii qaaliba oo reeyo weeye xakiim weeye rabbi subxaana wa tacaala midkii ficilkiisa iyo balkiisu wanaagsan yahay oo macnaha meeshii la rabo dhigo ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين هل كان روح على الدولة قريب مسألة جورك وحيد هذا الأحوال الشخصية جورك هي فريتانك هي قيسك هي أرميه جوش haddii gobasha la wada joogo ninka iyo xaaskiisu sideebay hawsha u gudanayaan waajibkooda ay u gudanayaan bal meesha shareecadu ay gashay fiir bal intaad qawaaniinta adduunka kulli wada baaqaan gobasha ninkiiyo xaaskiisu markay isugu isugu tagaan hawsha sidii loo gudan lahaa shareeco ka hadlaysa soo hela warkaas diinta ilaahay adduun ma maamuli kartaan la kari waaye bal warkaasi halkaas yani shareeco iyo nidaam wax ka dejiya hal qoyskiibaa marka la galay guurkiibaa la galay furitaankiibaa la geli gobashiibaa la geli xuquuqday labada wada jooga ay isku leeyihin waa xeerkii qoyska wey xeerkii qoyska meesha laga hadlayo la dejinayo macna rabbi wuxuu yidhi subxaana wa tacaala walaa tankixuu ha guursanina almushrikaati naagaha gaalada ha guursanina xataa yu'minna ilaa ay ka rumeeyaan iimaanka la yimaadaan wala amatun adoon mu'minatun oo mu'minad ah baa khayrun ka khayr badan min mushrikatin mid gaal ah walow acjabatkum haba iidin yaabgelise aada u riyaaqdeen ood u bogteenba quruxdeediiyo xoolaheedee middaa addoonta ee mu'minada abaa ka khayr badan walaa tunkixuu ha u guurinina almushrikiina ragga gaalada ana ha u guurinina gabdhihiina xataa yu'minuu ilaa iyaguna ay rumeeyaan oo iimaan yeeshaan wala cabdun addoon mu'minun oo mu'mina baa khayrun ka khayr badan min mushrikin mid gaal ah walow acjabakum haba idin yaabgeliye madaxweyne dhaqaalihiisa meel la dhigan la waayo haba ahaada macna saas weyaan oo sharaf iyo magac waxay isku darsaday laakiin gaal ah ayib ulaaika kuwaasi sababta loo diiday waxa weeye ulaaika kuwaasi yadcuuna way yeedhayaan ila naari naar bay ugu yeedhayaan gaasha iyo gaalku naar bay dadka ugu yeedhayaan dhaqan xun oo naar lagu galo wallahu allana yadcuu buu yeedhi ila aljannati allana jannuu dadka ugu yeedhayaa iyo walmaqfirati dembi dhaaf biidnihi idankiisa wayubayin wuu cadaynayaa alle aayaati aayadihiisa ayuu cadayn linnaasi dadku u cadaynaya lacallahum waxay mudan yihiin yatadakaruuna inay waansamaan oo waana qaataan kanina waxa wey yaa la guursadaa ciddaan la guursanin waxa wey horta gaasha lama guursado gaal inaad guursataay kuma banaana xarigna kuu qaban maayo laakiin waa gaashe waa gaasha aan ahlu kitaabka ahayn waxaan ugu tegi doonaa fi suurati lmaa-ida gaalada dumarka ahlulkitaabka ama yahuudda ama nasaarada ah waa laga soo reebi doonaa wlmuxsanaatu min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum baa iyaga lagu soo reebay laakiin waa gaalada kale aan yahuudna ahayn nasaarana ahayn ama caamo aan diinla ha noqdo ama majuus ha noqdeen ama hunduus ha noqdeen ama diinlawayaal ha noqdeen kuwa noocaas oo kale a wax xadhigayga kuma qabto haddaad tidhaahdo waan qabaana zine unbaad ku wada joogtaane ma qabtid qabitaan maaha maxkamad gaala ay guurisay buu kuleeyahay waraaq baa wataa kuu xalaalayn mayso saas macna markaasaa waxaa la yidhi in aad haweenay gaal ah oo idin cajabgelisay quruxdeeda iyo xoolaheeda iyo reerkay ka dhalatay iyo magaceedu idin cajabgeliyey inaad guursataan waxaa idinka fiican addoon mu'minadoo iimaan leh inaad guursataan taa markii halkaa la dhiga waxaa la yidhi dumarkii weye taasi idinka raggaa guurkiin wey amaa dumarka guurkooda ayaga gabdhaha mu'minaadkaa gaalaha u guurinina tan iyada la kala qaadi maayo gaalkaasi yahuudi ha ahaado nasraani ha ahaado majuusi ha ahaado hunduus ha noqdo diintuu doon ha sheego diin laawo ha noqdo gabadha muslimadda gaalada noocyadeedoo dhan hal mid oo meel u qaban kara ama xadhig u qaban kara ma jirto hadday la joogtana zine unbay kula joogtaa ilaa umay maxkamad gaala waraaqa u samaysay baad sheegay balaaya lagu samayso saas macana caruurta halkaa ka dhalatayna waa ilmo zine wey oo imise gabdhaha soomaaliga gaala qabtaa ya waxaa lagu leeyahay haa gabadhayda nin cadaan ah ii qabo oo xooluu iisoo diraa wuxuu kuu qaba ma jirteen zine unbaa lagu wada joogaa marnaba xarig uma qaban karo gabadh muslimada nin gaala uma qaban karo raggaaba la soo reebo la yidhi dumarku hadday yihiin yahuudiyad ama nasaaro yihiin ragga mu'miniintii way guursan karaan shuruud lagu xidhi doona weliba taa lafteeda shuruud baa lagu xidhi doona meeshaadaan utegi doonaa laakiin gabadha muslimadaa gaal marna ma guursan karto xadhigna uma qaban karo waa warcadmimdayada macna waxaa la yidhi addoon mu'min ah oo waxba haysanin inaad u guurisaan baa ka fiican gaal idin cajabiyey oo madax ah oo xoolo leh oo qurux badan u guurintiisa gabadh muslimada aada u guurisaan waxaa ka fiican addoon mu'mina inaad u guurisaan sababtu maxay war kuwani naar bay dadka ugu yeedhayaan adduunya haddaa laga tegayo macno ma lehee dadka naar bay ugu yeedhayaan gaaladan calaaqadana la samaysiiyo yacni waxa weeya noloshaha lala noolaado allana wuxuu dadka ugu yeedhayaa janno iyo dembidaaf buu ugu yeedhaya soo laba dhinac lama kala aadin marka dembidaaf iyo jannuu rabbina ugu yeedhaya xagga iyuu rabbi rabaa ayaguna dhankaa kale u foofeen saas wey macna nabigeena marka waxaad aayaddu taqriirinaysaa guurka sidiisaba marka la dooranayo ruuxaad guursanayso ama rag ama dumar kii la doonay hala ahaadee in diin lagu saleeyo saas way macana tunkaxu lmar'atu liarbacin haweeneyda afar baa loo guursadaa bu nabri sal lay slm xoolaheeda iyo quruxdeeda iyo magaceeda iyo iyo diinteeda afartaa mid kamida loo guursada midda diintale buu nabigu ka dardaarmay salawatu rabbi wasalaamu caleyh midda diintale diin wax kusale laakiin waxa kaloo dhan waa daandabangaalle berita tegay macnaha le walaa tankixuu ha guursanina almushrikaati haweenta haweenka gaalada ha guursanina xataa yu'minna ilaa ay rumeeyaan wala amatun adoon mu'minatun oo rumaysay ayaa khayrun ka khayr badan min mushrikatin mid gaal ah walow acjabatkum haba idin yaab geliso middaa mushrikada eh quruxdeeda iyo magaceeda iyo sharafkeeda iyo haba idin idin cajabgeliyo xoolaheedu walaa tunkixuu ha u guurinina almushrikiina ragga gaalada xataa yu'minuu ilaa ay rumeeyaan waxaan u tegi doonaa lahunna xillu lahunna xillun lahum walahum yaxilluuna lahunna saas maana walaa tunkixuu ha guurinina almushrikiina mushrikiinta gabdhihiina ha u guurinina xataa yu'minuu ilaa ay rumeeyaan walacabdun adoon mu'minun oo mu'min ah ayaa khayrun ka khayr badan min mushrikin mid mushrika gabadhaada nin diin lay u guuri idaa jaa'akum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawijuhu bu nabi sal lay slam ruuxa aad gabadhaada siinayseed kariimadaada ku maamuusayso ha noqdo ruux diin iyo akhlaaq leh ama xoole iyo quruxa ay noqotoba haddii ilaahay kuugu darana waa waxaaga wax lagugu dar haddii aad weydana wax badan kaama maqan saas maana ayib walow acjabakum haba idin yaadgeliyo mushrikaasi ulaaika kuwaasi yadcuuna way yeedhayaan ila naari naar bay ugu yeedhayaan dadka khaasatan dumarka sababta loo diiday oo iyaga si guudba loo diiday hadda waxa weeyaan ruuxa markaad la saaxiibto diintiisuu ku siinaya almaru calaa diini khaliilihi ruuxii saaxiibkiisa uu la nolyahay buu diinta ka qaadanaya dumarkuna waa kasii jilicsan yihiino waxay u jilicsan yihiin ninkooda diintiisa inay qaataan saas daraaddeed baa loo diiday laakiin ninka muslimka ah haddii yahuudiyad guursado ama nasraaniyad rajo waxaa laga ninka mar walba ka xoog badan dumarka laakiin waa la duubsan iyaga waa lala tegay saas daraaddeed baa loo reebay albaabkaas sidiisaba loo xidhay macna wallahu allana yadcuu wuu yeedhay ila aljannati janno ayuu ugu yeedhayaa dadka walmaqfirati iyo dibudhaaf biidnihi idankiisa wayubayinu wuu cadaynayaa aayaatii aayadihiisa linnaasi dadka ayuu u cadaynayaa lacallahum dadkii waxay mudan yihiin yatadakaruuna inay waansamaan oo waana qaataan wayasaluunaka waxay ku weydiiyaan nebihu cani lmaxiidi haddii la isguursaday oo gurigii laysla tegay su-aashii waajibkaygayo butama waa kanaad xaalada aan la ogolayn baa jiro gogosha xaaladaheeda ka mid wayasaluunaka waxay ku weydiinayaa nebihu cani lmaxiidi ay cani lxaydi caadada ayay ku weydiinayaan maslka caadada ayay ku weydiinayaan dumarku dhacda qul waxaad tidhahdaa huwa isagu adan waa qurun waa wax qurun ah ee factasiluu ka fogaada annisaaa dumarka ka fogaada fi lmaxiidi fii zamani lxaydi master waxaan waxaan ka dhigna marka yani waxaa laga dhigayaa darf saas weeyaan cani lmaxiidi fi lmaxiidi waktiga ay dhiigga qabaan ka fogaada walaa taqrabuuhunna hana u dhawaanina xataa yatuhurna ilaa ay dhiig goostaan xataa yadhurna ilaa ay yani daahiroodaanoo dhiigku ka go-o ma intaa keliya maya fa idaa goortii tadaharna ay isdaahiriyaan oy qabaystaan fa'tuuhunna u taga min xaysu meesha uga taga amarakum allahu alla uu idin amray meeshii loogu talagalay ee rabbi idin amray uga taga ina allaha alla yuxibu wuxuu jecel yahay altawaabiina kuwa towbadkeenka badan ee soo noqoshada badan wayuxibu wuxuuna jecel yahay almutatahiriina kuwa isdahirida badan oo xumaanta iyo qashinka iska ilaaliya kuwaas ilahi jeclay subxana wa tacaala waxay ahayd iyadana nimanka la yidhaahda yahuudda sida xadiidka muslim iyo qeyrkiisa horana min xadiid anas yahuudda dhaqan waxay lahaayeen markay haweenayda dhiigu ku dhaco maalmaha ee caadada leedahay gurigana labayna joogi jirin cuntadana labayna cuni jirin mana ayna la fadhiisan jirin nijaas bay u arki jirin waa loo weelduwi arrinkiibaa marka nabiga la weydiiyey sal alay slam aayaddanaa marka soo degtay aayaddani markay soo degtay buu nabigu wuxu uhi sal alay wasalam isnacuu kulla shayin ila nikaax wax kasta dumarkii caadada qabay ku sameeya galmada mooye oo maxaan galma ahay galmo wixii ka soo hadhay oo dhan raashin lala cuno iyo dhigidkooda iyo jidhkooda warkiis iska badaada waxaan galma ahayn oo dhan waa idin banaaya markaasaa yahuudi waxay tidhi war ninkani wax alla wax kasta inuu nagu khilaafo lagu dabamaro unbaaba qasadkiisaba dan kalaba male tii annagu aan lahaynba inuu dhanka kale uu maro unbaba qasadkiisa macna aayaddanaa marka soo degtoo la leeyahay nebiga waxay ku weydiinayaan canilmaxiidi caadaday ku weydiinayaan dumarku markay caadada qabaan maxaan ka yeelnaa su-aashaasay ku weydiinayaan waxaad ku tidhahdaa horta caadadu waa qurun adan waa wax macnaa waxa weye la qurunsado oo dadku dhibsada way ee dumarka ka fogaada waktiga ay caadada leeyihiin ka fogaadadaasi sida xaadiista nabiga laga fahmayaay ma aha ka fogaado haw dhawaanina baa leeyihi macnaha mahaa taabanina laga wada axaadiista nebigaan fasirtaye nebigu wuxuu ku fasiray ka fogaadadaasi macnaheedu waxa wey galmadoon ka fogaado saas man ka fogaada galmadoon ka fogaado hawla fadhiisanina ma waxay caaisha radiallahu canha iyadoo caado qabta buu nebigu wuxuu dhihi jiray gunto intay guntatuu nebigu ku istintaaci jiray salawatu rabbi wasalaamu caleyh taataabashada iyo istimtaaca iyo dhunkashada iyo raashinha cunug wada fadhiisiyo dhib male jirkoodu isaasna waa daahir sidaas daraaddeed ka fogaadada galmadii oo wey wax kale maaha saas wey macana ayib muran baa ku jira inta u dhaxaysa xudunta iyo labada low inta iyada aad ma la taaban karaa ma laga gaari karaa mise lagama gaari karo muran baa ku jira laakiin sida raajixa iyadana waxa weeye ruuxu hadduu is-ilaalin karo dhib male galmadu maad iska ilaali laakiin haddaad ka cabsanayso inay lugtu kula fakato ka fogow haddaad isleedahay ama simbirraxataa ka dur ay isugu dhawaan dhulka wayasaluunaka waxay ku weydiinayaan canilmaxiidi bay ku weydiinayaan caadadii bay ku weydiinayaan iyo xaydka yaquul waxaa tidhahdaa huwa isagu adan waa qurun iyo wax la dhibsadee factazilu ka fogaada annisaaa dumarka ka fogaado galmadooda ka fogaado fi lmaxiidi xidhiga ay caadada leeyihiin walaa taqrabuuhunna hana u dhawaanina galmaha ugu dhawaanina xataa yatuhurna ilaa ay dii goostaan yahurna iyo yataaharna waxay kala yihiin yahurnana waa dhiigga gu'itaankiisa fa idaa taaharnana waxaa laga wadaa markay qabaystaan labadaas waa in la hadlo hadday qabays weyda dhiiggiina go-ay ninkiina u baahaya maxaa la samaynaya way gebagabaysan sooma way gebagabaysan si ninku ugu banaanaado sidaas way macnaha xataa yahurna ilaa ay dhiig goostaan oo dhiiggu ka go-o way daahiroobaan fa idaa koortii tadaharna ay isdaahiriyaan oo ay qabaystaan fa'tuuhunna u taga min xaysu meeshii amarakum allahu alla uu idin amray oo meeshii ilmuhu ka imaanayay sooma meesha kaleeto saxaabadu ka timaadaa la diidan yahay sida aayadda ka dambaysa waa ay sii faahfaahin doonta ina allaha alla yuxibu wuxuu jeclayay altawaabiina kuwa toobadkeenka badan ee soo noqoshada badan wa yuxibu wuxuu jeclayay almutatahiriina kuwa isdahirida badan ee isla rifinta badan oo waxay iska dahirayaan yani dumarka utegitaanka xilliga dhiigga qabaan waa inuu iska dahiro oo ruux iskaga fogaado wey macnaha sidaas weyaan xadiid baa sugan ruuxa haddii intuu khaldamo ay lugtu la fakato oo haweentiyo dhiig qabtaay uu u galmoodaayay xadiidku waxaa sugan odhanaya haddii dhiigku bilowgiisii uu yahay iyo xilligu xoog badnaa hal dirham inuu bixiyo hal dinaar ayaa kafaaro inuu u bixiyo laasimku ah hal dinaar macnaa waxa waa afar gram iyo shan iyo labaatan yani waa four pointy twenty five wey grams oo macnaha dahba ay weeyaan intaa inuu bixiyo wey haddii dhiiggu markuu sii go-ayay uu yahayna dinaar haaskii dinaar niski oo markaa noqonaysa laba dinaar iyo iyo labiyo toban saasoo kale man riiga miyaydhaso kale riiga miyaa saas dhaa marmarayna duwa ayib adigu wax weeyaan xadiidkaasi waa sugan yahay oo kafaara ahaanbu marka noqonaya ruuxii macnaha khaldama ayaa macnaha saas la doonaya inuu u kafaara guto nisaa'ukum dumarkiinu xarsun beer weeye lakum idinka beer idin yahay ee fa'tuu la imaada xartakum ama u taga xartakum beertiina annaa sidii alla sidii shiitum aad doontaan si alla si aad doontaan ugu taga waqadimuu hormariya lianfusikum nafafyaalkiinana u hormariya wax ilaahay idin dhoweeyo dhaaca hormarsada wattaquu llaha alla ka cabsada waclamuu waxaad ogaataan annakum idinku mulaaquuhu alla kuwa la kulmaya inaad tihiin wabashir waxaad u bishaaraysaa almuminiina muminiinta u bishaareen ayaduna waa masale kaleo waxa yani waxa weeyaan bukhaari min xadiidi jaabir wuxuu soo saaray in uu nabigu yiri sal macnaha wuxuu jaabir baa wuxuu odhanaya yahuudda waxay ahayd waxay dhihi jireen ninku hadduu xaaskiisa u galmoodo ayada oo sii jeeda ilmaha meeshaa ka dhashay wuxuu noqonayaa ilmo ishu wareegsanta axwal ishu wareegsan tahayo indhihiisu ayna toosnayn yahuuddaa sheekadaa qabtay arrinkaasi markii dhaqan yahuudeed uu ahaa ayaa carabtii muslimiinta ahaa qaar ka mida ayuu arrinkii soo gaadhay aayadana marka soo degtay waxay kuweydiinayaan waxaa layidhi maya dumarkiinu beer bay idin yihiine si alla sidii aad doontaan ood jeclaysataan ugu tagali waxaa laga wadaa sii jeeda soo jeeda jiifta fadhida si alla sidii adiga aada jeclaato si alla saa dartaan ugu tagali laakiin meesha waa inay noqoto meeshii ilmuhu ka imaanayay saas maana meeshii ilmuhu ka imaanaya waa inay waa shaqsi meeshii rabbi idin amray inaad uga tagtaan halka uga taga laakiin meel kale lama ogola sidaas way macna waxaa kaloo iyadana jirtay oo iyadana sugan ansaar nimanka la yidhahdo madiino deganaa ee labadii qoys owsii khadraj ah maadaama yahuud ay la deganaayeen bay dhaqankan qaateen dumarkooda ayagoo dhinac u jiifa mooyaane goorta hawsha goosha ay gudanayaan inayna si kaleeto ayna u samaynin ayna samaynin markay muhaajiriintu soo hijroodeen oo reer maka oo magaalada madiine la isugu yimid bay muhaajiriintii waxay ka guursadeen ansaar gabdhihii reer ansaareed markii la guursaday reer maka iyo muhaajiriintuna dhaqan waxaa u ahaa ninku xaaskiisa kolba siduu jeclaado inuu macnaa u dhigo oo u galmo markay isguursadeen baa la isqaban waayo marka ninkii maka ka yimi wuxuu doonaya hawshii maka uu ku qaban jiray gabadhiina waxay soo istaagtay war war waxaan ma naqaanee kacla cabud waxaan anaga dhaqano maaha goortii la ismari waayey baa marka aayadda soo degtay oo la leeyahay gabdhow iyo ragga isqabow si alla sidii aad jeclaataa waa laydin ogolya maadaama meeshii hawsha loogu talagalay uun uu darsigu ka baxayo wax taadan gudbaynin khalaas waa idin furan tahay baa le sidaas way marka marka yani waxaa kaleeto aayaddu ay diidaysaa oo nafsan ay u diidaysaa meesha ilmuhu ka yimaada meel aan ahayn wax xaraam axaadiista nabigana waxaa kusoo arortay sal alay wasalam ruuxii dumarka meeshaa meelaan uga galmoodo inuu malcuun yahay oo lacnad ilaahay ku dhacday ahlunaarna uu yahay rabbina maalinta qiyaamada uusan la hadli doonin waa xaraam qaciga way udayada maana sidaas weyaan nisaaukum dumarkiinu xarsun beer weeye lakum idinkay beeridiin darufiisada tacbiirka qur-aanka waa beer dhalay beerta waxaa la yidhaahdaa midhaa lagu ridaa soo midhihii lagu riday baa ka soo baxa tanna waxa weeya waa sidii oo kaleeto ilmihii baa ka soo baxa markii macnaha meeshii wax gaadhaan xarsi wey waa halkaa meesha beerta ah laakiin meel kaloo wax ka soo baxayo beeri kaaga soo bixi ma jirto sooma nisaaukum dumarkiinu xarsun beer bay yihiin lakum idinkay beer idin yihiin ee fa'tuu taga baa la yidhi xarsakum beertiina u taga annaa shi'tum si alla sidii aada doontaan si alla sidii aada doontaan kayfa shi'tum way macna markaad doontaan saad doontaan waqadimuu hormariya lianfusikum naftiyaalkiina u hormariya maxaa laga wada naftiina u hormariya baaca aakhara idin anfacda horumarkooda ama meehe culamada qaar baa waxay ku fasiraan markaad xaasaskiina u galmoonaysaan waxaad hormaraysaan bism illahi allahuma janibna shaybaana wajanib shaybaana maa razaqtana sidaana waa lagu fasira wattaqu llaha alla kacsado waclamuu waxaad ogaataan annakum idinku mulaaquuhu kuwa alla la kulmaya inaa tihiin oo rabbi idinla xisaabtami doono wabashir waxaad u bishaaraysaa nebiyo almuminiina muminiinta u bishaare hada billahi tawfiiq wasal allahuma wasalam ala nabiyina